u wakaalanaynin baa jira buu ya kuwaasaa ka mid oo kuwa yani falamaa tabayana anahu xaliifun liaxadin liaxadi alansaari wa shahida bacduhum biislaamihi tarakuuhu way iska daayeen faxasuna islaamuhu markaa kadib bacda haada markii kadib islaamnimadiisii baa wanaagsanaatay wahaajara ila almadiinati wakadaa maca nabiy sal alay wasalam ilaa an qubadda ilaa laga qibloodo fa fiiha waxaa ku sugan nusuusa ana aljaasuusa jaajuuska yuqtalu in la dilayo walow dimiyan ba ha noqdo ow mucaahidan ba ha noqdo ya rawahu abu daawuud ba wariy axmed bacsu lcuyuuni madluub nin ilaalo ah ama nin jaajuusa in la dirsado hadda yani muslimiintu ay dirsadaan ee wax soo ogaada akhbaarta soo ogaada waa madluub waa la diraya can anas radi allahu canhu qaal bacasa nabiyu sal alla alay wasalam nabigu waa diray subaye busaysata ninkaa la yidhahda caynan xaaluu yahay asagoo jaajuus ahuu diray yanduru soo fiirinaya maa sanacad waxay samaysay ciiru abi sufyaan abi sufyaan safarkii uu hogaaminayey orod noo soo ogow u diray nabigu alciiru alqaafilatu yani litijaara la yidhahda ya qaala tacaala walama fasalat alciiru qaala abuuhum alciir marka safarkaa la yidhahda tijaarada ehe socday wey marka ninkaasuu nabigu diray oo yani safarkii abu sufyaan uu hogaaminayey ee sababta yani dagaalkii beder uu dhici doono loogu soo baxay ayuu markaa yani nabigu u diray rawahu abu dawud can jaabir radi allahu canhu qaal qaala nabigu wuxu yhi sal la alay wasalam yowma alxzaab man yaatiina ayaa noola imaanaya bikhabari lqowmi war qoomka khabarkoodii yaa noo keenayo waa reer bani qurayda waayo waa kay ballankii ka baxeen nimanka reer banu nadir reer bani qurayda waa yahuuddi madiina deganayde ballan waxay nabiga kula galeen inaynan la dagaalamaynin qof dagaalamhayana ayna garab siinayn sanadii shanaad markay qaswatulaxzaab dhacday oo gaaladii oo dhan isi soo bahaysteen ayay marka mushrikiinta baa dad usoo diro waxay yidhahdeen wardey haddaan doonaynaa qoladan yarkaa inaan baabi'ino ee dadka wax la qabsada markaasay raaceen abi sufyaan iyo dadkiisii bay ku biireen markaas marka ballankii inay ka baxeen baa nabiga loo sheegay loo waxyooday markaasuu wuxuu yidhi yaa nooga soo warramaya qoladii waxay sameeyeen man yaatina yaa noo imaanayo iyo noola imaanayo bikhabari lqowmi reer bani qurayda way ay faqaala zubayr zubayr binu cawaan baa wuxuu yidhi ana anigaa khabarkooda keenaya welina ogo waxaa lagu jiraa waaye waa lais hor fadhiyaayo khandaqi baa lagu jiraa meesha dhufayskii laysugu jiraa gaaladaas hor fadhiya qaalahaa alaaan saddex goor buu nabigu hadalkaa ku celiyey wayujiibuhu zubayr saddexda goorba zubayr baa yani nabiga yaa u jawaabay qabow iyo cabsi iyo dhibaatoo dhan baa jirtay markaasuu yihi war qoladii yaa akhbaartoodii noo keenayo zubayr binu cawaan baa hadlay mar kaluu nabigu ku celiyey zubayr baa hadlay saddexdii goorba zubayr baa jawaabay uma qaala sala allahu alayh waslam nabigu wuxuu yidhi ina likulli nabiyin nabigii la arkay wuxuu leeyahay xawaariya khawaas buu leeyahay wa ina xawaariya aniga khawaas yani qofka khaaska iyo azubayr zubayr azubayr binu cawaam bu saddex goor buu u tegey akhbaartooda kasoo warramaya wuu tegey markay nimankii ku yii intii ilaahay dabayl ku kiciyey isi soo bahaysa ilaahay jebiyey ya oo ay carareen waa kii nabigu markuu fadhiistay yaa jibriil u yimid oo wuxuu yidhi adiga koofibreedi ma iska siibtay ma fadhiisatay markaasuu yii anigu weli dagaalkii baan ku jirnaa jibriil wuxuu malaa'igta weli dagaalkii bay ku jiraanoo qoladii bay say usii eriyayeen jibriil oo boorka ku yaallo adlayaabasi baa yimid bu markaasuu yidhi xaggee ilaa bani qurayda qoladii ballanka ka baxday yahuud ahayd markaasuu nabigu yihi laa yusalliyana alcasra axadun ilaa fii bani qurayda casrkan yaan la tukanay ilaa fii bani qurayda halkaasaa loo yaacay waa kii asxaabta qaar dhexda casrika ku helayo isku khilaafeen ijtihaadkooda iyo nabigu yaan ree meel aan ree bani qurayda yaa lagu tukanin buu yidhi ma tukanayno meel kaleo salaad lagu tukan kara ma leh qolo kalena waxay yidhaha warmaya nabigu halla degdego unbu oga jeeday salaada ka tegi mayno qolo way iska tukadeen qolona ma tukanin midna muuna dagaalin nabigu alo ijtihaadkoodi ay ijtihaadeen marka saddexdii goorba zubayr baa hadla yidhi isagaa jawaab waa markii ree bani qurayduu nabigu yaa iga soo warramu lahaa markii qoladii dabaysha lagu kiciyey oy carari rabeenna kuwii isi soo bahaystay axsaabkii wuxuu yii nabigu yaa yaa iga soo warramaya qolada intuu dhex galo khabarkooda iisoo ogaanay oo yaa kici kara haddee yacni cabsi dabayl mugdi waxbaa isqabtay marka ninkii kacoo godka ka baxoo dhaqaaqa wuxuuba ka yaabay in macne wax lagu dhuftoon saddex goor markuu nabigu dhawaaqay wax hadla u waay anaa ka soo warramaya wax dhaha waa la waay markaasuu yihi qum yaa xudayfa xudayfa binu yamaan buu yidhi mar istaag de mar hadduu nabigu istaag yidhi m yaa fadhinaya markaas waan kacay buui mar alla markaan kacay qabow baa nin walba bustay ku dadnaa oo qabow baa lala kici lahay yaa waxaad moodaa buui meel kulul inaan dhex galay qabow dhamaa ba iga tegi horta cabsidina ilahay waa iga qaaday markaasaan iska dhex kacay bu waan dhex socday waan dhex wuxuu wax dhibaato aan ha samayn akhbaartooda un soo ogow lakin wax dhibaato ha samayn waxaan u tegi uhi abu sufyaan oo dab intuu shitay kula hayo dhabarkiisa saa iska yih qofka dhabarka dabka kor fadhiyo asaga wax ma arka lakin asaga waa la arkay dab haddaa ada kor fadhiisato qofka halkan ku taagan ma arkaysa dabkaan iftiinkiisaanaa ku celinay marka waxaan damcay bu yidhi gabunkayga intaan siintay inaan halkaa dhabarkaa ku dhufto nabiga hadalkiisa baan xusuusta yidhi bu yidhi wax dhibaata ha kicin uu iidi waa iska dhex maray oo anoo dhexdooda joogo yo abi sufyaan hadlo wuxuu yidhi nin la arkaba ninka garabkiisa taagan gacanta ha qabto oo ninkuu yahay naga ogaado hadal buu rabaa inuu jeediyo in dadka lagu dhex jiraa laga yaaba ay mogta waa habeene marka wuxuu yidhi ninba ninka ku xigo ha warsado naga hubsado man anta man anta baa la jiri waa reebakaada kulli waa isgaranayaan marka intuuna igala hormarin kii garabkayga ahaa baan idhi buu yidhi man anta markaasuu yidhi fulan minu fulan bas haddii asa adigu hadduu ama anigu aan weydiyo uu ii sheegay adigu kee tahayba imuun dhihin bu kee tahay mu firi geesinimadooda asxaabta ya markaasuu yidhi anigu waan baxaya waan dhaqaajinayaa iyo ninkii raacaya u raaxa ninkii kaleo joogayo meeshaan ma joogay anigu dabaysha haddee waxa dhawanayo gaadiidkii dhammaabaa tagayo waa xidxiran yahay guryihii ay dhisteen waa dumay indhihii dadka dam wax lays arkaya ma jiro ay marxaban dabayl baa alle ku kiciye war yani wajunuudan lam tarawhaa baa ilaahay khalaas jabe waa carray rawahu sheekhaan baa wariye watirmidi ikhraaju lkufaari min jaziirati alcarab gaalada oo laga saaro yani waddanka waaye carabta jaziirat alcarab can ibni cabbaas radi allahu canhuma qaal yowmu alkhamiis buu yidhi cbdullahi ibn cabbaas maalin khamiis ah wamaa yowmu alkhamiis buu yidhi maalinka khamiista miyaad garanaysaa waxay tahay buui yowmu alkhamiis wamaa yowmu alkhamiis uma bakaa wuu ooyay cbdullahi ibn cabbaas xataa khadaba damcuhu ilintiisii ilaa ay qoysay oo alxasbaa yani qaruurixii dhulka yaallay baa ilintii ka soo baxday baa qoysay aad buu u ooyay cbdullahi ibn cabbaas waa maalinkuu nabigu yani wafaadayay de khamiista de faqaala wuxuu yidhi ishtadda birasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama wajachu yowma alkhamiis nabiga xanuunkiisii baa darnaaday maalin khamiis ah faqaala wuxuu yidhi i'tuunii bikitaabin war warqad ii keena aktub lakum waan idiin qorayaa kitaaban kitaab lan tadiluu ina dhumayna bacdahu kitaabkaa gadaashii abadan weligii fatanaasacuu way doodeen bu yidhi way ku murmeen aan u keena nabiga ha noo qore eh iyo maya war kitaabka ilaahay baa na dhex yaalle nabiga xoogaa xanuunkii baa ka batay oo dee de uu iska qarwayaaye oo ii keena warqad baan idiin qorayaade waa iska saas iska dhaafa way murmeen marka markay murmeen waaye fatanaasacuu way murmeen walaa yembaqii mana haboono ma wanaagsano cinda nebiyin tanaasucu nebi agtii in lagu doodana ma haboono cbdullahi bn cabbaas asagoo cabdullahi bn cabbaas wuxuu qabaa dadkii lahaa warqadda nabiga ha loo dhiibo war ha diidina nabiga uu noogu dhiibo warqadda ha noo qore rag kalena waa diidaan cumar bin khadaab iyo ay ka mid yihiin war iska daaya ay kitaabka ilahay baan haysanaay wax kaloo nabigu hadda uu noo qoraaya oo warqad kaleeta ma jirte ay faqaaluu waxay yidhaahdeen hajara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga xoogaa yani hadal iska oo hadal aan yar qabasho lahayn oo xanuunkii baa ka batay oo markaasaa nabiga hadalkaasaa ka soo baxay qaala wuxuu yii nabigu dacuuni iga taga markay murmeen oo agtiisa ku murmeen wuxuu iga taga faaladii kii ana anigu fiihi fiigiisa aan ku suganay oo muraaqabada ilaahay ah yaa khayrun ka khayr badan mima tadcuunii ilayhi waxaad iigu yeeraysaan ya waxaad ileedihiin xoogaa yani nabigu yani uu isku yar darmaday iyo xanuunkii baa ka batay iyo aad leedihiin kaasaa ka khayr badane iga taga wa awsaa wuu dardaarmay cinda mowtihi marka wuxuu leeyahy cbdullahi bn cabaas riwaayadka qaar wuxuu ku leeyahay balaayo waxay ahayd buri midda nabiga kuwii nabiga naga hor istaagay inuu noo qoro bal maxay nooga hor istaageen bu leey ya wuu noo qori lahaa nabigu masiiba waa tii naga hor istaagtay wa awsaa wuu dardaarmay nabigu cinda mowtihi bihalaain saddex akhriju lmushrikiina gaalada ka saara min jaziirati alcarab wa ajiizuu ku qaabila alwafda wafdiga idiinsoo wafdinayana binaxwi maa kuntu ujiizu waxa aniga aan ku qaabili jiray wanasiitu saalisata midii saddexaad waan hilmaamay buri cbdullahi bn cabaas saddexaad waxay ahayd baa leey laa tattakhiduu qabrii wasanan qabrigayga ha ka dhiganina yani yani sanam la caabudayo ama waxay ahayd bacsu usaame binu zayd ciidankii usaame binu zayd ee nabiga uu diyaariyey oo usaame binu zayd uu madaxda ooga dhigay oo isagoo magaalada korkeeda joogo markuu nabigu geeriyooday buu soo laabtay iyagoon weli bixin magaalada korkeeda joogo markuu nabigu asagoo aad hadalkiisa aad loo maqlaynin buu nabigu wadacay usaamo oo gacmuhu saa korutaagay markaas saas leeyaho saasuu nabigu yiri buu yihi marka waxaa laga garanaya inuu u ducaynayo ciidankaas oo markuu nabiga ale nafta laga qaadaya xataa mujahis buu ahaa ciidan buu diyaarinaya fii sabiili lahi ubaxay jihaad fii sabilah bu ka shaqaynay marka gacmuhu saas leeyahy marna anuu ifiiriyey marna saasuu leeyahay marka inuu ii ducaynayo aniga ciidanka aniga maan ka fahmay wuu baxay markuu magaalada korkeeda weli uusa tegin ayuu nabigu nafta laga qaaday uu soo laabtay marka isagii asxaabtiisa way soo laabtay si nabiga tajiiskiisa yani duugtiisa uga qayb galaan waa la joogay hadee markaasi abubakar markii yani khaliifka laga dhigay si abubakar baa diyaariyey awalu shay horta aan ku dhaqaaqo wuxuu yidhi bacsu usaama waa inaan dira waa inaan dhaqaajiye horta wuxuu nabiga ciidankii u ambabixiyey baan saaraya oo xataa asxaabtu halka ay kaga hor yimaadeen oo sid cumar iyo asxaab badan ay yidhaahdeen dee mar al markuu nabigu dhintay ee sid abubakar khaliifka laga dhigay dad fara badan baa ridoobay oo carabta ka mid a oo diinta ka laabtay kuwa badan zakaday diideen oo iimaankii yani kamay noqonin lakin waxay leeyihin wax zako la bixinaya ma jirto maxaa yeele sakada markii la qaado rasuulka loo dhiibo wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum baa ilaah yidhi u ducee ducadaada xasil bay u noqonaysaa nabiga hadduu dhinto yaa dadka u ducaynay zake la bixinaya ma jirta ta'wiilkaasee qoladan la soo istaagay musaylimatulkadaab kii nabinimada sheeganayo intaasoo kun oo ciidana haystana intuu ka soo socdaa waa marka islaamka ugu khatar badnaa bal ya marka waxaa la yidhi marka oo nabi abubakar loo soo jeediyey dee intaad ciidan baan diraynay halkaa iyo ruum iyo dulkaa ku duula aad leedahay muslimiintii baaba dhexdoodii baaba hadda meesha baaba ka bilaabatay arrintii waxaan ridoobay iyo waxaan zakada diiday iyo kuwa kan iyo aan la dagaalanaya ciidanka ha dirin ma jirta bir waxaas ciidan uu nabi maxamed diray calayhi salaatu wasalaam marna ma bedelayo meeshii uu ku bixiyey umaan ku bixin nasri bay muslimiinta u noqotay oo waxay maqlayeen gaaladu dee markuu nabigii dhintay nabigii waa dhintay islaamkiina qaar waa ridoobeen kuwii kale xaggay aadeen wax dambe oo soo dhaqdhaqaaqaya ma jiro markay maqleen inuu ciidan soo duulay de war wixii la sheegaya waxba kama jiraan hadday ayaga kale ay qaar ridoobeen oo qaar saas noqdeen oo ay tabar darreeyeen miyay miyay ciidan noo soo diri lahaayeen maye waaba kuwana kor fadhiya sooma haddayba xoogoodi awooddoodii waa kasii darantay sida hore kasii daran marka nasri buu muslimiinta u ahaa nasri ayuu ahaa marka bactu usaam uu ahaa ciidanka usaamana dira hadalka ugu dambeya nabigu hadlay saas kama u dardaarmay rawahu alaat can abi hurayrata radi allahu canhu qala wuxu yidhi baynama naxnu anagu fi lmasjidi kharaja nabiyu nabigaa soo baxay sal ly slam faqala wuxuu yidhi indaliquu ilaa yahuuda inakana yahuud baan aadaynay fakharajnaa waan baxnay xataa ji'naa ilaa aan tagnay beyt almidraas kii yacni mudariskooda ama sheekooda aha gurigiisi baan tagnay ama beyt lmidraaska waxaa loo jeeda gurigii wax lagu akrin jiray waa meeshay wax ku akrisan jireen faqaala wuxuu yidhi aslimuu islaama nimankiina yahuudahu islaama taslamuu waad nabadgelaysaan waclamuu ogaada ana alarda ardada lilaahi warasuuli ilahiy rasuulkiisa iska leh ilahiy rasuulkiisa waa iskale dhulka oo mu'miniinta unbaa iskale wey wa inii anigu uriidu waxaan doonayaa an ujliyakum inaan idin raro min haadihi dhulka alard min haadihi middan alardi ardada waan idinka raraya faman yajid ninkii helayo minkum adinkii kamida bimaalihi maalkiisa shay-an falyabichu ha iibsado maalkiisa ninkii inuu wax ku bedesho wuxuu ku bedeshay helayo maalkaaga ha bedelo waxaad qaadan karta ku bedelo waan idin raraya waad guuraysaan wailaa haddaad diidaan faclamuu ogaada ana alarda ardada lilaahi ilahi iyo warasuulihi iskale xoog unbaa laydinkaga qaadaya hadda hadda guuri weydaan xoog unbaa laydinku qaadi de waa laga raray dhulka sooma ree bani qurayda markii la qabtay yani intii la kor fadhiistay ay calaa xukmi sacad ku degeen waxoodii muqaatalka oo gaashaan qaadkaana waa la laayay xoolahoodiina waa la qaybsaday iyo makasoodina waa marasoodina waa la qaybsaday banu nadiir iyo baynuqaynuqaac iyo kuwii meelaha deganaa nabigu waa raray xoolihii baa laga qaaday markaas guure waa laga raray meesha kuwaana waa le maya banu nadir yani yani markii hore nabigu alayhi salaa wuu wuu sugay oo marka hore beerihi waxbuu u dhiibay oo wuxuu yihi jooga laakiin markii dambe waa kaas ibn cumar baa raray laakiin laga raray can cumar radi allahu canhu anahu samica nabiya sal la alay sl nabiga ayuu maqlay yaqulu asagoo le la ukhrijana alyahuuda yahuud waan saari iyo walnasaara min jaziirati alcarab baan ka saari xataa laa ayahay xataa laa adaca ilaa aana tegin oo ilaa musliman qof muslima moog wax kaloon jaziiradan uga tagaaya ma jiro ya muslim waxaan ahay in cishtu haddaan noolaada insha allahu laukhrijana alyahuuda wanasaara min jaziirati alcarab waliabi daawuud watirmidi laa takunu qiblataani laba diinood ka jiri maysa fii beledin waaxid laa yanbaqii ibqaau diinayni fi ljaziira bal ilwaajibu an takuuna kuluhaa islaama walam yatamakan abu bakar muusa makansanin min ikhraaji lkufaari gaalada in la saaro waa liqasri muddatii muddadiisi baa gaabnayd washtiqaali wuxuu mashquul ku ahaa bixarbilmurtadiina kuwii ridoobay walaakin akhrajahum cumaru baa saaray radia allahu canhu sid cumar baa saaray oo meesha ka saaray jaziirat lcarab marka xaggee la yidhaha waxaa la yidhahdaa mako iyo madiino iyo yaman iyo yamaama ilaa dhulkaas wey qolii kale waxay leeyihin waadi lqura laga bilaabo waa madiino iyo ku yaala waadi lqura oodiyada madiina ka mid ilaa aqsa alyaman ilaa ila alciraaq ila albaxri saaxilka intaasa waxaa la yidhaha jaziira jaziira le marka dhulkaas in laga saaro gaalada saasuna rawahu lkhamsatu ila albukhariya idhaad lmushrikiina linabiyi sala allahu alayhi wasalama mushrikiinta yacni adahoodii iyo dhibkoodii nabiga ay dhibeen sala allahu calayhi wasalam ayaa halkan laga gelayaa waxyaalihii dhibaatooyinkaa nabiga ay u geysaneen can ibni mascuud waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni mascuud baynamaa waqti rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yusallii uu tukanayo cinda alkacba kacbada agteeda asagoo nabigu ku tukanaya waa abu jahlin abu jahl midkii la odhan jiray iyo wa asxaabun oo lahu asagoo u sugnaaday abu jahl iyo asxaabtiisina juluusun ay fadhiyaan nabiga agtiisa ayay fafadhiyeen oo kacbada de agteeday iska farfariisan jireen halkaasay dhoobnaayeen waqad nuxirat jazuurun bilamsi walxaal qad nuxirat aayahay la dhuundhabay oo la gowracay jazuurun bilamsi geel ayaa la gowrgowracay shalay wey oo meel yacni maka ka mid a oo kacbada agteeda ayaa lagu gowracay fa qaala abu jahlin baa wuxuu yidhi markaa ayukum kiineebaa yaquumu kacayo ilaa salaa jazuuri bani fulaan nimanka ree balwi fanaan la yidhaahdo ree hebel geeloodii geelaa mandheertiisii yaa u kacayo oo fa ya'khuduhu soo qaadayo oo fa yadachu dejinayo fii yacni fii katifay muxammadin nebi moxamed labadiisa garab dhexda yaa ka saarayo idaa sajada markuu sujuud qoladii yacni abu jahl yaa kuwii mushrikiinta asxaabtiisa ee la fadhiyey wuxuu ku leeyahay yaa intuu istaago oo mandheertii yacni geeli ree hebele yacni dhalay mandheertoodii intuu soo qaado mar alla markuu wejiga dhulka dhigay uu sujuuday yaa labada garab ka saaray fambacatha waxaa kacay ashqa alqawmi qoomka midkii ugu dhurdarnaa ugu shaqisanaa cuqbatu ibnu abi mucayd kaasaa istaagay buui anaa keenayo ka saaraya buui faakhadahu wuu soo qaaday mandheertii falamaa sajada nebiyu nabigu markuu sujuuday sala allahu calayhi wasalam wadacahu wuu dejiyey bayna katifay labada garab dhexdooduu ka saaray qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu mascuud fastalxakuu way qosleen wajacala wuxuu guda gelay bacduhum qaarkood yamiilu inuu ku leexanayo calaa bacdin barka kale qosol bay la daateenoo markaasuu midba midka kale ku seexanayaayo saasay leeyihin maxay ku qoslayaan marka nabiga oo sujuudsan oo mandheerta korka laga saaray bay markaa ku qoslayan falamaa yacni waayahay wa ana anigu buu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud qaa'imun waan taagnaa anigu meeshaan taagnaa anduru waan fiirinayo waxa nabiga lagu samaynayo low kaanad hadday ii sugnaata buu yidhi manacatun quwo iyo awood haddaan lahaan lahaa la daraxtu waan ka tuuri lahaa can dahri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhabarkiisa waan ka tuuri lahaa laakiin awood aan oga qaado ma aan heli karin buui isaga naftiisa dhib loo geysanaya waa la dilaya hadduu taabto wey ay mustadcafiintii maka joogay buu ka mid ahaayo dee waxbuu awoodi karaba ma jiro wa huwa nabigu saajidun waa sujuudsan yahay maa yarfacu ra'sahu madaxa kor ooma soo qaadayo fandalaqa waxaa tegey insaanun qof baa tegey fa akhbara wuxuu u sheegay faatimata faadimu u sheegay nebiga gabadhiisiiba u sheegay fa jaa'ad way timid walxaal hiya iyadu juwayriyatun gabar yar bay ahayd fa daraxadu canhu way ka tuurtay suma aqbalad calayhim odayaashii qureysheed oo meesha fadhiyey bay qaabishay waa abujahl iyo asxaabtiisii tashtimhum xaalay caayis tay nabiga mandheerti ka qaaday oy ayagii ku jeesatay bay cay iyo aflagaada ka badis dee waxba ma odhanayaan waa gabar yara dee waxay dhahayaan ma jiro dan kamale hadday wax walba yidhaahdaan waxay odhanayaan ma jiro waa isaga falamaa qalla nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu markuu gutay salaatahu salaadiisii rafaca sawtahu sawtkiisii buu kor u qaaday uma dacaa calayhim wuu habaaray qurayshtii mushrikiinta ahee meesha fadhiya wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa dacaa markuu ilaahay baryayo dacaa halaatan saddex goor buu yacni wa idaa sa'ala sa'ala halaatan aya markuu ilaahay wax su'aalanayo hadduu wax habaarayo saddex goor buu habaari jiray hadduu ilaahay wax baryayo wax su'aalanayo saddex goor buu su'aalan jiray suma qaala wuxuu yidhi nabigu allaahuma calayka biquraysh allaahuma allahayow calayka biquraysh ilaahayow quraysh qabo halaaa maraatin saddex goor buu nebigu ku celiyey falamaa samicuuhu markay maqleen nabiga hadalkiisii uu habaarayo ilaahay uu u baryayo dahaba canhum udaxiku qosalkii baa ka tegay horta qosalkii way joojiyeen way cabsadeen mogte wa khaafuu waxay ka baqeen dacwatahu baryadiisa nebiga baryadiisa uma qaala wuxuu yidhi nabigu allaahuma calayka biabi jahl binu hishaam abi jahl binu hishaam ilaahw qabo wa cutbata binu rabiica wa shaybata binu rabiica waalwaliid binu cuqba wa ubayi binu khalaf wa cuqbata ibnu abi mucayd wadakara saabica mid toddobaad buu nabigu sheegay walam axfadu anigu ma xifdinin buri cbdullahi bnu mascuud aya cumaarata ibnu lwaliid baa la odhan jiray midka yani toddobaadne toddobadaa nin baa meesha fadhiya odayaasha qureysheedaho marka waa kuwa qosqoslaaya nabiga ku jeejeesay fawladii macbuud baan ku dhaartay buuri cabdullaahi bnu mascuud bacaa maxameda nebi maxamed soo diray sala allahu calayhi wasalam bilxaqi xaaluu ku dheehan yahay laqad ra'aytu waan arkay aladiina kuwii samaahum nabigu uu magacaabay sarcaa xaal ay yihiin ayagoo sidaa u goglanoo wada yaalla yowma beder beder maalinkeedii wey ayagoo la laayey oo sidaa u yaallo isdaba yaallaan arkay buu le oo nabigu tiriyey magacyahooda tiriyey calayhi salaatu wasalaam beder baa lagu laayay uma suxibuu waa la jiiday ilalqaliibi godkii baa lagu jiiday qaliibi bedrin ahaa beder goofkiisi baa lagu jiiday waa odayaashii u waaweyneeda quraysh bay ahaayeen toddobaatankii mushrikiinta maalinkaa la laayey bay ku jireen toddobaad yani kuwaas waaweyn oo ru'aasada buu nebigu hal la jiido markaasaa qaliibu beder lagu guray waa kuwa u naadinaye nabigu u dhawaaqay ay wixii ilaahay uu noo yaboohay annagu waan helnay ilaahay wuxuu idin yaboohay ma hesheen oo cadaabkii aw ya waad hesheen sooma buu nabigu ku yidhi intu kor istaagay rawahu sheekhaan can curwata bini zubayr waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sa'altu ibna camrin cabdullaahi ibna camr ibna caas baan su'aalay buu yidhi can ashaddi shayin shay midka ugu daran sanacahu lmushrikuuna gaaladu ay ku sameeyeen binabiyi nabiga ay ku sameeyeen sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camr baynamaa waqti annabiyu sala allahu calayhi wasalam yusallii uu tukanaya fii xijri lkacba kacbada qowladeeda uu ku tukanaya waa xijru ismaaciil id aqbala waxaa soo qaabilay cuqbata ibnu abi mucayd fa wadaca wuu dejiyey sawbahu maradiisibuu fii cunuqihi nabiga dhuunta kaga qabtay fa khanaqahu wuu ku ceejiyey khanqan shadiidan saa intuu goy inta oga mariyey buu nabiga ku ceejiyey markaasuu dhab ku siiyey fa aqbala abubakrin baa soo qaabilay radia allaahu canhu fa akhada wuu qabtay bimankibihi mankibi cuqba wey ayuu cuqba binu abi mucayd buu garabka ku dhegayoo wadafacahu can inabiyi sala allahu alay wasl nabigu sidaa uga tuuray wa qaala wuxuu yidhi ataqtuluuna rajula nin miyaa dilaysaan an yaquula inuu yidhi rabbii rabbigaygo allah allaha macbuud xaq awood ma saasaad ku dilaysaan an yaquula rabbiy allah waqad jaa'akum bilbayinaat alaaya rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wari marka wuu ka dafciyey oo wuu ka reebay ya abubakar marxaban can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow hal ataa calayka maku soo maray yowmun maalin maalinkaasoo ashaddu ka daran min yowmi uxudin uxud maalinkeedii waxyaalihii gaalada iyo adinkayda dhex maray iyo dhibaatooyinka ay kuu geysanayeen maalinkii uxud maalinkaaga kaaga dhibaato badnaa ma jirta uxud dee waa maalinkii lagu laayay toddobaatanka saxaabi la dilay oo sid xamse oo sayidu shuhadaa uu dhintay fa qaala wuxuu yidhi nabigu laqad laqiitu waan la kulmay min qawmiki tolkaa waan kala kulmay caaishoy aayahay adan kaiiran baan kala kulmay meelkii baa lagoyey qoomkaaga waan kala kulmay adan kaiiran dhibaato fara badan baan kala kulmay wa kaana wuxuu ahaaday ashaddu maa laqiitu minhu ashaddu maa shay kan ugu daran laqiitu minhu aan kala kulmayna yowma alcaqaba maalinka yowm alcaqaba laya maalinkaasay hayd maalinka reer bani saqiif uu nabiga u yeedhay id wakti caradtu nafsii naftaydi aan bandhigay cala bni cabdiyaaley ibni cabdi kulaalin oo falam yujibnii aynu i ajiibin oo ilaa maa aradtu waxaan doonayo nabiga calayhi salaatu wasalaam qurayshti markay dhibeen oo beyniyeen reer bani saqiif nimanka la yidhahdo daa'if degan buu aaday markaasuu u bandhigay risaaladii oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaad yani diintan qaadataan garabna aad iigu noqotaan dacwada aan fidiya yani ibnu cabdiyalaaliilku waa qolada ayaga madaxdooda ahayd markaasi waxay yidhahdeen maya ma aqbali karno arrintaas ma yelin intaa keliya kumayna daynine markuu nabiga yani uu isaga soo laabtay bay haddana suufahadii iyo addoommadii bay ku booriyeen markaasaa nabiga dhagax lagala daalay ilaa dhiiggii halka ka soo fakada uu kabta buuxiyo fandalaqtu waan tegey waan iska soo tegay buu ihi walxaal ana anigu aan ahay mahbuum mahmuumun anuu aad u murugaysan calaa wejhi hortayda un baan isaga socday oo markay qoladii diideen oo dacwadii ka diideen haddana nabiga dhagax lagala daalay buu iska soo tegey falam astafiq maana miyirsanay ilaa biqarni sacaalib meesha qarni sacaalib la yidhahdo halkaa um anigoo joogo umaan isgartay iska socday intaa nabigu alayhi sala kurba aad u daran buu la kulmay farafactu ra'sii madaxaan kor u qaaday faidaa ana anigu bisaxaabatin daruur baaba qad adalladnii i haraysay daruur baa sidaa ii haraynayso fa nadartu waan fiiriyey faidaa fiiha jibriil daruurta dhexdeeda jibriil baa fadhiyo fanaadaanii wuu ii naadiyey faqaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahi caza wajal qad samica wuu maqlay qawma qawlika qawma qawmika qawla qawmika qoomkaaga qowlkoodii laka adiga ay ku yidhahdeen qoladaadi markaad diinta u bandhigtay oo aad dacwada ugu yeertay waxa ay kuu yidhaahdeen oo kuugu jawaabeen ilaahay wuu maqlaya iyo wamaa raduu calayka waxay kuu celiyeen waqad bacasa ilayka wuxuu kuu soo diray malaka aljibaal buuraha malagoodii baa ilaahay kuu soo diray wey malaguljibaal malagkii loo wakaashay buuraha biamri ljibaali loo wakaashay yaa idanku warsanaya waa kan lagu soo diray lita'murow inaad amarto oo bimaa shi'ta fiihim wax alla wixii adiga aad doonaysa in lagu sameeyo waa kan malaga amar adiga unbuu kaa amar qaadanaya maanta in shi'ta haddaad doonayso an udabiqa aayah marxaba lita'murow inaad amarto bimaa shi'ta fiihim wixii ayaga aad ka doonto qoladan ku beenisay oo haddana dhibaatada kugu dartay oo ku dhagaxyeeyey wax alla waxaad ka rabtaad amraysaa qaala wuxuu yidhi nabigu fanaadaanii malakuljibaal jibriil oo dee nabiga mucallimkiisa ahayo is-yaqaaneen baa intaa marka hore hormariyey oo ka warbixiyey malakujibaalkii buu la socdaa fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay malakuljibaali wasallama calaya wuu islaamay uma qaala wuxuu yidhi yaa muxamed ina allaha ilaahay qad samica wuu maqlay qawla qawmika qoomkaaga oraahadoodii laka adiga ay ku yidhahdeen wa ana anigu malakuljibaali baan ahay buuraha amarkooda malagii loo wakaashay aniga weeye waqad bacatanii rabbuka rabbigaa wuu isoo diray ilayka xaggaaga lita'muranii inaad i amarto biamrika adiga amarkaaga famaa shita waxaa doonta w in shita haddaad doonayso an udbiqa calayhim inaan ku daboolo alakhshabayn labadan buurooda waaweyn akhshabaanku waa jabalaani bimaka abu qubays iyo wamaa qaabalahu yani buurta kaloo kasoo horjeeda wey labadan buurood oo waaweyn inaan ku daboolo intaan soo fujiya aan korka ka saaro haddaad doonayso facaltu waan yeelaya adiguni amar faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku ilaahay wuxuu u yidhi malagii idanka warsanayey bal arjuu in la halaago oo yacni buurtaan lagu gediye iskaba dhaafe bal arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrija allahu ilaahay inuu ka soo saaro min aslaabihim dhabarkooda man yacbudullaha ilaahay nin caabudaya waxdaw keligii laa yushriku bihi shay-an ilahayna aanu shrig yelin hadday ayagu diinta qaada waayaan mid diinta kor yeelo oo ilaahay caabudo in ilaahay dhabarkooda ka soo saara laga yaabaa iska dhaf ha halaagin farta ka qaado ya maxaa riwaayaadka ku soo aroortay maligaa nabigu wuxuu u yidhi anta kamaa samaaka rabbuka ra'uufu raxiim ilaahay baa kugu magacaabay ra'uufu raxiim ay siduu ilaahay kugu magacaabay in baa tahay de ninka dhibaatada intii loo goystay haddana inuu intiqaam iyo aragudasho samayso diidayo siduu ilaahay kugu magacaabay in baa tahay dee ra'uuf raxiim ahaa tahay ra'uuf raxiim ah ayaad yacni tamanigii uu tamaninaya nabiga ilaahay uu ka rajaynayana way dhabowday oo kuwaas ayaga oo gaalada ah yani dad diinta kor yeelaa ilahay ka soo saar ya marxaban rawahu shaekhan baa xadiidkaa wariyey albaabu saabic baabkii toddobaad fi lghazawaat duulaayihii nabigu uu galay calayhi salaatu wasalaam ayaa halkan laga gelaya ghazawaadka nabiga can ibni cabaas radi allahu canhuma can nabi sal lay slam qaal khayru saxaabati arbacun arbacatun wa khayru saraaya arbacu mia wa khayru ljuyuushi arbacatu aalaaf walan yuqlaba isna cashara alfan min qila khayru saxaabati dad asxaab ahee waddo isla maree rufaqe rafiiq noqdo waxaa ugu khayr badan arbacatun afar qof afartaasa ugu fiican inkastoo aan soo marnay yani waalaau rakbun saddexda naftoodu ay jamaaco noqonayaan araakibu shaydaanun waraakibaani shaydaanaani yani yani waalaau rakbun baan soo marnay saddexdu waa jameeco laakiin maxaa kasii fiican afartaa kasii fiican wey khayru saxaabati arba arbacatun wey wa khayru saraaya sariya waxaa ugu khayr badan arbacu mia sariyada waa ciidanka yar ee la diro way duulaanka u baxee soo dagaalamay yani sariya iyo dalaa'ic waxa la yidhahdo dalaacadaasaa kasii yaroo waa ilaalada yani ilaaladu waa in yaroo yani ciidanka sahan u ahoo wax soo fiirinaysa oo haddii uu wax la kulantana dagaalamaysa laakiin ciidan xoog loo dagaal ku talagalay maaha waa ilaalo waa yara sahan oo yani way ilaalaynaysa oo ciidankan horey waxay u tahay aka sarayaduna waa ciidan marmar la diro oo yani ciidan weyna aan ahayn laakiin dagaalami karo waxaa ugu khayr badan afar boqol khayru saraaya arbacu mia w saddexda boqolba wixii ka bato yani afartaa laysaga ishaaraaye dee yani sida hadda nabigu alayhi salaatu wasalaam beder ciidankeedii oo kale saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen mar hadday tiradaa afarta boqolba ay galaan waxay soo gelayaan yani arbacu miadaas khayru saraayadaas wey wa khayruljuyuushi ciidan la dirana waxaa ugu khayr badan arbacatu aalaafin afar kun ciidan haddii la dirayo in afar kun uu yahay ba fiican walan yuqlaba laga qaalib noqon maayo itnaa cashara alfan laba iyo toban kun min qilatin yaraan looga qaalib noqon maayo dhibaato kaleba inay ku dhacdo ma ogi oo si kale ilaahay u jebiye mooyaane labiiyo toban kun ciidan dhan kolla yaraan looga qaalib noqon mayo waa isku filan yihin kuwaas aad bay u fara badan yihin rawahu abu daawud baa wariyo tirmidi can abi isxaaq waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi laqiitu waxaan la kulmay zayd bin arqam saxaabiga le radi allahu canhuma faqultu lahu waxaan u idhi kam gazaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu meequu duulay qaala wuxuu yidhi tisca cashra cashara sagaal iyo toban duulaan buu nabigu duulay faqultu waxaan idhi buu yihi kam gazawta macahu meeqaad adigu nabiga la socotay qaala wuxuu yidhi sabca cashara toddobiyo toban baa nabiga la jiray laba un baan ka maqna faqultu waxaan idhi buu yidhi famaa awalu qadwatin hazaaha duulaan uu duula kee ugu horreeyey qaala wuxuu yidhi daatu lcushayri ow amase aaya daatu lcushayri buu yidhi ow aw lcushayri daatu lcushayr qaswada layidhaha qaswatu daati lcushayr ama qaswatu daati lcushayr siin iyo shiin baa labaduba la akriyaaye taasaa ugu horreysay in kastoo laleeyahy waa laga horreeyey aaya riwaayada bukhaariga waxaa ku sugnayd أول ما يعني غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء وتسمى ودان والدة على ثلاثة وعشرين ميلا من الجحف أي صدح إلى لواتن ميل بي أجرتا جحفو ثم بوات با كحفتي جبل من جبال جهينة بقرب ينبع ثم العصيرة مركتي صدحات من هونسا قرية من بدن ينبع وي وكانت الغزوة الأولى في سفر على رأس 12 شهرا من الهجرة هجرة مركة اللبية طوان بلد كسو ورنتي هل سنة دا أيو نبي دولانات لكن دولانات ودن دقال كما دعين dagaal xarbo oo caadi xoog u dhaca beder baa ugu horreeyey dagaalkii beder sanadii labaad ee hijrada ayuu dhacay rawaahu muslim baa wariyey walbukhaariyu watirmidiy imaamu tirmidina wuu wariyey وقال بريدة وحي رضي الله عنه غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ودول تسعة عشرة غزوة سقال يتوان دولان قاتل في ثمان سديد بو دقالمي ومنهن كمل سقال يتوان كاس سديد بو نبي بو دقالمي ودقال قال كو يتوان كلنا دقال مقل لكن هو بحي نبي بواد دوليو رواه مسلم غزوة بدر غزوة لي غزوة بدر آية أيها هلك اللي قال قرية وهي في نصف طريق بين مكة والمدينة وقرية كتع مكة مدينة تحت وددها وهو يعني وهي أقرب للمدينة مدينة إلى أدوده سميت باسم بئر هناك لرجل من جهينة اسمه بدر عيل ماشي كيالو oo nin yacni ninka ceelka la la oran jiray beder ninka reer juhaynu ahaa magacii baa lagu magacaabay beder baa layidhi marka meesha o dhan qaala allahu tacaala walaqad nasarakum allah walaqad wallaahi nasarakum allah ilaahay baa idiin gargaaray bibedrin beder baa ilaahay idiin gargaaray walxaal antum adinku adilla aad tihiin kuwa aad yani u tabaryar fattaqu llaha ilaahay ka baqa lacalakum tashkuruun likay tashkuruuna nicma ilahay nicmadiisa inaad ku shukrisaan adinkoo adilo ahoo saddex boqol iyo dhowr iyo toban a yaa ciidan kun a laynkaga gargaaray yowma beder oo saaiga u gasheenoo toddobaatanna aad ka disheen toddobaatan aad qafaalateen marka ilaahay nicmadiisa ku shukriya can cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal lamaa kaana yowmu badrin beder maalinkeedii markay ahayd nadara rasuululahi wuu fiiriyey sala allahu aleyh wasalam ila almushrikiin gaaladuu nabigu saa u eegay walxaal hum ayagu alfun kun bay ahaayeen wa asxaabuhu nabiga asxaabtiisana wuu fiiriyey asxaabuhuna halaaثu mi'atin wa tisca cashara rajulan saddex boqol toban iyo sagaal bay ahaayeen saddex boqol toban iyo sagaal weliba saddex boqol toban iyo saddexna baa lagu wariyaa riwaayad aya dhowr iyo toban un bay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban fastaqbala nabiyullaahi nabiga ilaahay wuu qaabilay sala allahu calayhi wasalama alqiblata oo laba goor bay gaaladu kusoo laba jirbaarimayeen marka mu'miniinta sulusaan bay u noqoneen aya saddex boqol iyo dee kun qibladu markaa nabigu qaabilay wamada yadayhi labada gacmood buu taagay fajacala wuxuu guda gelay yahtifu yadcuu birabbihi rabbigii inuu baryayo allaahuma anjiz lii maa wacadtanii ilaahayow iigoo maa wacadtanii waxaad ii yabahoday ballankii ilaahw aad ii qaatay oo nasriga ahaa maantaan doonaya allaahuma aati ilaahayow isii oo maa wacatanii waxaad ii yabahoday allaahuma allahayow in tahlig haddaad halaagto haadihi alcisaaba jameecadan yarta oo min ahlilislaami ka mid a laa tucbadu fi lardi arlada lagugu caabudi maayo mar dambe saddexdan boqol maanta hadday dhammaato gaaladu ay dhammeeyaan oo aad halaagto bas famaa zaala kama zuulin yahtifu birabbihi rabbigii inuu yani u dhawaaqayo yani uu baryayo maadan xaal uu yahay nabigu mid taagaya yadayhi labadiisa gacmood mustaqbil alqibla xal qibladii uu qaabilsan yahay xataa saqada ridaa'uhu can mankibayhi go-i garbaha u saarnaabaa nabiga ka dhaca yacni rafciga yacni mubaalaqadii uu ku xeel dheeraaday rafculyadaynka ama yani sida uu yani cabbaar dhan ugu maqnaa ayuu go-i iska dhacay wey faataahu abu bakrin baa u yimid faakhada ridaa'ahu go-i buu soo qaaday faalqaahu calaa mankibayhi labada garab buu nabiga u saaray uma iltazamahu min waraa'ihi dhinacan dhabarkuu nabiga sidaa uga qabsaday wa qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabigi ilaahayow kafaaka waxaa kugu filan munaashadatuka dhaar yacni adiga baryadaadi rabbaka rabbiga aad bariday baryada ilaahay aad bariday ood ku celcelisay weliba baryada ood ku xeel dheeraatay waa kugu filan tahay fa innahu ilaahay sayunjizu laka wuu kuu goynayaa maa wacadaka wuxuu kuu yabo ilaahay wuxuu kuu yabohay waa kuu goynayaaye bas waa kugu filan tahay bas wey faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey caza wajale id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anii mumidukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin id wakti tastakiisuuna rabbakum rabbigiin aad baryayseen ood ka gargaar dalbayseen oo fastajaaba lakum uu idin aqbalay muxuu idinku aqbalay anii mumidukum waan idinku ziyaadinayaa bialfin kun oo min almalaa'ika kun malaa'igtaan idinku daray murdifiin oo isbangelaya oo isdaba jooga wey saa isu daba jooga ay isdaba socdo mala markuu malaga kan kale kasoo daba degayo ay murdifiin wey yardifu bacduhum bacdan faamadahu llahu ilaahay baa u ziyaadiyey nabiga bilmalaaikati malaaig baa ilahay ugu ziyaadiyey ciidan malaaigaha ilaahay siiyo lagu ziyadiy xataa markii dambe waxaaba la yidhi ilaa shan kun bay gaadheen ya marxam bihamsati aalaafin min almalaaikati musawimiin baa ilahay rawahu sheekhan ba xadidka wariyey watirmidi can ibni mascuud radi allahu canhu qaal shahidtu min almiqdaad ibn اlaswad buu yidhi cabdullahi ibni mascuud wuxuu leeyahay shahidtu waxaan goobjoog u ahaa oon joogay buuri min almiqdaad ibn اlaswad ninka miqdaad bin aswad la yidhaahdo mashhadan makaanu xaadirid laan akuuna inaan ahaada saaxiibahu saaxiibkiis axabu aan ka jeclahay ilaya xaggayga mima cudila bihi wax alla wixii u dhikamaya odhan ninka la yidhaha miqdaad bin aswad baan la joogay buu yidhi mashhad baan la joogay oo maciisa aan ahaa buu yidhi inaan la jiro waxaan ku bedelanaya ma jira buui waxaan ku doorsanaya inaan maalinkaa la jooga ma jira buui ahi waxaan ku bedelanaya ma jiro la-an akuuna inaan ahaada saaxiibahu majliskaas yani mashhadkaas midkii xaadiray oo saaxiibkiisa yaa axabu ilaya xaggayga laga jecel badanya mima cudila bihi wax alla wixii u dhikamaya o dhan wax walba waan ka jeclahay maalinkaas la jiridiisaan wax walba ka jeclahay hadal cajiib uu yidhi oo markaa nabiga farx geliyey wuxuu sidaa uleyy ata nabiya sala allahu alayhi wasalama nabiga ayuu u yimid ninkaa la yidhaha miqdaad ibni aswad walxaal huwa nabigu yadcuu cala almushrikiina gaalada uu habaarayo faqaala wuxuu yidhi miqdaad laa naquulu ku odhan mayno kamaa qaala qowmu muusa nabi muuse qoomkiisii siday yidhaahdeen limuuse ay u yidhahdeen maxay yidhahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun bay ku yidhahdeen soo ma nabi muuse saasay ku dhaheen waxa ay nabi muuse qoomkiisii u yidhaahdeen annagu kugu dhihi mayno walaakinaa nuqaatilu waan dagaalamaynaa can yamiinika wa can shimaalika wa bayna yadayka wa khalfak midigtaada iyo bidixdaada iyo horaydaada iyo gadaashaadaan ka dagaalamaynaa fara'aytu nabiya nabigaan arkay bu uri sala allahu alayhi wasalam asraqa wejhu wejigiisa wa ifay wasarahu qawluhu qowlkiisaa farax geliya miqdaad bin aswad qowlkiisa aad ba uga farxay weliba riwaayaadka waxaa kusoo aroortay markuu nabigu alayhi salaatu wasalaam inuu beder yani arrintii ay ciidankii abi sufyaan baa la doonay marka hore ciidan qureysheed ee abi sufyaan uu hogaaminayo shaam ka yimid ayaa loo soo baxay in waddada loo istaago ciidankii waa yani safarkii waa baxsaday qurayshna qayladii baa u tagtay ciidankii qureysheed baa soo baxay markaa safar yar bay u socdeen xataa dadki yani waa madiine waa laga soo tegay oo dadka jihaadka soo aada lama dhihin ninkii tegi kara ha tago ninkii kale ha iska joogaa la yidhi maxaa yeele safar yar baa la rabay in waddada loo istaagay dagaal kale looma soconin arrinta cagsi bay noqotay marka safarkiina wuu baxsaday ciidanka qureysheed oo yani farada badnaana waa yimid arrintii markay cagsi noqotay asxaabtuu la showray nabigu asiiruu calaya cibaad allah i ishaara dagaalka ma galnaa mise waan iska laabanaa markii nabiga loo sheegay inay yani safarkiina uu tegey quraysh oo waxba ka maqnayna beder ay usoo socdaan ay banaankaas rabaan inay fadhiistaan oo weliba qre- yani quraysh markii yani abu sufyaan baa markii hore qaylada u diray markay soo baxeen haddana uu u khabro wuxuu yidhi ilaahay waana badbaadiyo maxamed iyo saaxiibti asxaabtiisa waan ka badbaadnay iska iska noqda abu jahal baa diida ma jirto yidhi mar haddaan soo baxnay waa inaan banaankii beder tagno oon ku hilba qalano geela ku qalano oon saddex beri iyo ka badan fadhino ay carab maqasho oo inuu maxamed cabsaday waa in lagu sheekaysta halkan ka laaban mayno abu jahal baa diiday wax meel loo waday meesha kasoo noqon maaye ya waqtigiisa dhamaaday marka arrintii markay saa noqotay ayuu nabigu yani asxaabtii la showray si abubakar baa hadlay dagaalka aan galno rasuulka ilaahay hadalkiisii nabigu ma milcisanin sid cumar baa hadlay hadalkiisii ma milcisanin marka muhaajiriintu niman yar bay ahaayeen oo dee iska qaxooti aho dee hadda bay soo hijroodeen sanad bay madiine joogaan sanadii labaad bay beder dhacday soo maaha nimanka uu jawaabta ka raba nabigu waa ansaar dagaalka waan gelaynaa ama naga daa nimanku ka raba wuxuuna nabigu markaa ku fiirinayaa madiine markuu nabigu usoo hijrooday waxay yidhaahdeen annagaa ku yani waan ku garab taaganahay madiine cid kuugu imaan karta male inaa anagu dhammaano ma ogi laguma soo gaarayo marka nebigu wuxuu eegaye bal un magaalada madiine keliya miyay nabiga ku ilaalinaya ku garab taagan yihiin mise hadduu duulaan aadana garabkiisay noqonaya buu nabigu eegayey nimanka ree ansaarada markuu dhowr goor hadalka ku celiyo nimanka muhaajiriinta oo khulafadii ay hadleen oo markaa uu nabigu milicsan lahay hadalkooda ku qancilaaye ay sacad bin mucaad baa hadlay wuxuu yidhi lakaana lakaanaa turiidu yaa rasuula allah inaad anaga noo jeedaan yaa laga yaaba annaga ansaara inaan hadalno nacam buu yidhi nabigu wuxuu yidhi haddaad yacni nabiga calayhi salaat haddaadna tiraa buu yidhi baddan gala waan gelaynaa buu meel alla meesha aadna amarta amar buu yidhi waan gelaynaa aad buu nabigu ugu farxay markaasuu miqdaadna hadalka hadda asna yidhi oo ka dabageeyo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo annagu ku odhan mayno qowmu muusa siday nabi muuse u yidhaahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa ina haahunaa qaaciduun annagu kuma dhahayno laakiin waxaan ku leenahay idhabu anta wa rabbuka faqaatilaa innaa macakumaa muqaatiluun adiga iyo rabbigaa dagaalama anigana maciinaan dagaalamayna saasaan ku leenahay markaasuu nabigu calayhi salaatu aad ugu farxay waana u duceeyey miqdaad ibni aswad wey rawaahu lbukhaariy wa canhu waxaa laga wariyey can ibni mascuud qaala wuxuu yidhi istaqbala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu qaabilay alkacba fadacaa wuu habaaray calaa nafarin buu habaaray yacni jameeco oo min qurayshin ka mid a calaa shaybata buu habaaray iyo wa cutbata ibnay rabiicata ahe shayba binu rabiica iyo cutba ibnu rabiica walwaliid binu cutba wa abi jahlin fa ashhadu billaahi baan ku dhaaran buu yidhi cbdullaahi binu mascuud laqad ra'aytuhum waan arkay sarcaa ayagoo la laayey sariiba sarca kuwa la laaye way ka qatiilin qatla oo kale ayagoo la laaye oo daadsan baan arkay qad khayaradhum shamsu qoraxdu ay doorisay qoraxdaa doorisay macnaheedu waa ma qofku meydka markii intii la dilo qoraxdaa la dhigo maantana qoraxda ay taale jirkiisa baa isbedelaya markiiba uu darsoomaya marka qoraxdii baa bedeshay wa kaana wuxuu ahaa yawman xaaran maalin aad u kulul buu ahaa intii la laayey ayaa qoraxda la dhigay markaasaa dhiiggoodii iyo intuu isku angegay yaa jirkoodii isla markiiba bedelmay oo qoraxdii baa bedeshay ayagoo halkaa daadsan baan arkay waa kuwii nabiga ku qosqoslayay calayhi salaatu wasalaam intay mandheerta dhabarka ka saareen kuwii ka qosqoslayay wey kuwa halkaa lagu laayay rawahu shakaan can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal alayh wasalam shaawara nabigu wuu la shawray xiina balaqahu markuu soo gaaray nabiga iqbaalu abi sufyaan abi sufyaan inuu soo qaabilay oo abi sufyaan intuu ciid safarkiisii badbaaday ciidankii qureysheed buu haddana soo raacay inay yani uu soo qaabilay markii nabiga loosh fatakallama abu bakrin baa hadlay faacrada canhu nabigu waa ka jees uma takallama cumaru baa hadlay faacrada canhu faqaama sacad binu cubaadaa kacay faqaala wuxuu yidhi iyaanaa turiidu yaa rasuula allah annagaad noo jeedaa miya waladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii ay ku sugan tahay low amartanaa haddaadna amarto an nukhiilahaa fardaha inaan gelinno albaxra badda la akdaynaahaa waan gelinaynaa fardaha aan saarannahay badda geliya haddaad tidhaahdo amarkaagaan waan gelinaa wey fad ay walow amartanaa haddaadna amarto an nadriba akbaadahaa ilaa barki lqama qimaad la facalnaa waan yeelina barki lqimaad waxay ahayd aqsa lbilaad magaala beledka meel la tago meesha ugu dheer bay ahayd ilaa barki lqimaad fardaha wada haddaad tidhaahdo waan wadayna ilaa ay halkaa ku istaagaan fanadaba nabiyu sala allahu alayhi wasalam annaas markii haddee uu ansaar uu nabigu amar ka helay asxaabtii uu marka u yeeray oo yani dadkii wuxuu ku booriyey annadaba yani alkhuruuja bixitaan fandalaquu way tageen xataa nazaluu bedran ilaa ay beder degeen ciidankii yani gaalada way kaga hormareenoo ayagaa meeshii beder oo biyuhu ahay bay sii qabsadeen asxaabtaa ku hormartay ay fandalaquu xataa nazaluu bedran wawaradad calayhim raayaa qurayshin rawaayaa qurayshin wawaradad calayhim yani cala saxaaba waxaa ku soo aroortay oo ugu timid meeshii rawaayaa qurayshin quraysh bandiirahood ciidankii quraysheed oo dee calamo wato aad bay u fara badnaayeen soo maa qoladan calan bay wataan kuwan calan bay wataan kuwa oo haddee waxa ciyaarta iyo alalaaska iyo waxa iyo qaylada iyo waxa ka baxayo wax loo istaagi kara baan ahayn baa soo baxay qoladan oo yar oo saddex boqolana meeshay joogaan waxaase de miyay dheg u dhigayaan waa dad ilaahay ku kalsoon oo iimaan raasiqa leh maye nebi maxamedna uu dhex taagan yahay sala allahu calayhi wasalam meel la aadayo ma jira wey meeshaa meel laga aado oon janno meel janno ahayn oo ka khayr badan oo meeshaa laga aadayo ma jiro inaad janno ka aadoo dhimato iyo in ilaahay ku noolaysto wax ka dhexeeya ma jiro xageed ka loo aadi ya marxaban halkii bay marka yimaadeen fiihim gulaamun aswadu libani lxajaaj qoladan qurayshto ay yani oo meesha imaanaya ciidankooda waxaa ka mid ahaa gulaamun adoon aswadu madow libani lxajaaj reer bani xajaaj niman kaliya iska lahaa fa akhadahu asxaabu nabiyi baa qabtay sala allahu alayh wasalam addoonkii oo qoladii reer qureysheed ka mid ahaa waa la qabtay fa kaanuu waxay ahayn asxaabtu yas'aluuna kuwa su'aala can abi sufyaan iyo wa asxaabihi ciidankii abisafarkii abi sufyaan uu watay abi sufyaan iyo asxaabtiisii noo sheeg fa yaquulu wuxuu leeyahay maa lii cilmun biabi sufyaan war anugu abi sufyaan waxba kama warrabo dee muu ogaba ase muxuu ka ogaya abi sufyaan ciidankii qurayshada soo duulay inbuu soo raacay ma ogiye warba kama hayo dee maa lii cilmin biabi sufyaan walaakin hada abu jahlin wa cutba wa shayba wa ubaya binu khalaf raggaasaa meeshan soo soo ragga ciidanka hogaaminaya waa raggaas ee man maka ka soo baxa ayaguna kuwaas ma rabaan dee safarkii abi sufyaan bay rabaan asxaabtu mogto inay qabsadaan bay doonayaan ya fa idaa qaala dalika markuu yidhaahdo larabuuhu way garaacayaan fa qaala wuxuu yidhi nacam markii la garaaco u xanuunsado nacam buu dhihi ana ukhbirukum waan idiin sheegayaa haadaa abu sufyaan ciidankan uu ku jiraa waa kan abu sufyaan waa kan fa idaa tarakuuhu markay garaaca ka daayaanna oo fas'aluuhu ay su'aalaan qaala wuxuu dhihi maa lii cilmun bih abi sufyaan anigu waxba kama ogi walaakin haadaa abu jahlin iyo wa cutba iyo wa shayba iyo wa umaya fi nnaas fa idaa qaala haadaa aylan idlarabuuhu way garaacayaan hadalkaa markuu ku celiya haddana way garaacayaan wa rasuulullahi sala allahu alayh wasalam qaa'imun yusalli nabiguna waa tukanaya falamaa ra'aa dalika markuu arkay nabigu insarafa salaadii buu ka baxay wuu salaamo naqsaday qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay latadribuuhu waad garaacaysaan idaa sadaqakum markuu runta idin sheego markuu runta idin sheego abu sufyaan anigu waxba kama ogu yidhaahdo ee abujahl iyo ubanyo iyo halkan soo socdo yaad garaacaysaan wa tarakuuhu waa daynaysaan idaa kadabku abu sufyaan waaka markuu idin dhaho been idin sheegana waa daynaysaan
qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haadaa masracu fulaanin halkan waa mi- hebel meeshii lagu dili lahaa wayadacu yadahu gacantiisuu saaray cala alardi haa hunaa wa haa hunaa halkan abujahal baa lagu dili halkan cutb baa lagu dilayaa halkan ubay umay bnu khalaf baa lagu dilayaa saasuu markaa nabigu u tirinaya waaya uu- halkaasuu nabigu alayhi sal- intuu dagaalkuba bilaaban qaala wuxuu yidhi famaa maada mata ma gudbin buu yidhi famaa maada ma gudbin anas bnu maalik wuxuu yidhi famaa maada axadukum yani axaduhum axadkood ma gudbin can mawdici yadi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam meeshii uu nabigu gacanta saaray uu yidhi hebel meeshanaa la dhigi doonaa nin dhaafay ma jiro nin walba halkii unbaa la dhigay can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulin nin oo min almuslimiina ka mida yowmaidin maalinkaas yashtaddu fii athari rajulin oo min almushrikiina amaamahu id samica darbata dee markuu dagaalkii bilowday waa laisku dhex daatay marka dambe seefihii baa laisula tegey soo ma marka ayadoo nin muslimiinta ka mida yashtaddu uu ordayo fii a- yani athari rajulin nin buu daba ordaya oo min almushrikiina ka mid a amaama uu hortiisa ah uu cayrsanaya oo inuu seefta la gaaruu rabaa is samica wuxuu maqlay darbatan bisawdi fawqahu iyo wa sawta alfaras korkiisu wuxuu ka maqlay jeedal faraska lagu dhufanayo yani jeedalka lagu dhufanayo faraska iyo wa sawta alfaras faraskii oo dananaya wey faraska waaye danankii faraskii yani yani fardaha dee markii dagaalka la gediy ama usha lagu dhufto wuu dananayaa soo ma sawdkiisi wuu maqlay wey yaquulu wuxuu leeyahay ninka faraska ku dhufanayo aqdim yani deg deg oo gal buu leeyahay xayzuumu yaa xayzuum buu korkiisa ka maqlay la- yani faraskii baa lagu dhuftay jeedalkii markaasuu faraskii dananayey markaasu wuxuu leeyahay aqdim xayzuumu yaa xayzuum fa nadara wuu fiiriyey ila lmushriki kii gaalkaayo hortiisa sii ordayay faqara mustalqiyan qadaadqadaad buuba u dhacay ay dhacdiid buu u dhacay sidaas fa nadara ilayhi wuu fiiriyey faidaa huwa qad khudima anfuhu wa shuqa wajhuhu ka larbati sawdi oo kale gaalkii oo sidaa dhabardhabar ugu dhacay inbuu arkay markuu u tegeyna halkaa sankiisi iyo ilaa halkaanoo dhan baaba la gooyeyba halkana wax looga dhuftay dhacdi laga siibo dhabardhabar u dhacay ya malaa'igtaa yeelaysa dee malaa'igtii baa saa ugu dhufanaysa markuu saa u dhacabo ninkii mu'minkaa israacinayo mar wuxuuba arkaya asagoo aad ku dhufatay le qoortiisa halkaasoo kale ku dhacday malagii baa kaga hormara kaas ku dhufanaya ya malaa'igtii baa laynaysa eber karigtay wey. aye fakdarra wuu cagaartay daalika kaas ajmacu dhammaantii wejigiisii oo dhan baa cagaartay oo dee waa yani nabarkii uu ku dhuftay malagga uu ku dhuftay jirkiisi o dhan baa isbedelay faja'a alansaariyu baa yimid faxadasa bidalika rasuul llahi buu u sheegay sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegtay daalika kaasu min madadi samaai haalisa samada saddexaad malaa'igtii joogtay weeye oo ilaahay nagu soo ziyaadiyo no- ay nagu gargaarayo wey Aa, madadkii samada saddexaad wey faqataluu yowmaidin way laayeen sabciina toddobaatan wa asaruu way qafaasheen sabciina toddobaatanna way soo qafaasheen rawaahuma muslim can abi dalxata waxaa laga wariyey labadaa riwaayo imaam muslim baa wariyey can abi dalxata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiy allahi sala allahu alayhi wasalam amara wuu amray yowma badrin beder maalinkeedii biarbacatin wa cishriina rajulan afar iyo labaatan nin oo min sanaadiidi qureesh qureesh ru'asadoodii madaxdoodii awood sanaadiidu qureesh ru'asaau qureesh wey cu- kuwii waaweynaa ee odayaasha ee laga dambeeyey afar iyo labaatan ka mid ahoo toddobaatanka la dilay ah yuu nabigu amray faqudifuu waa lagu riday fii tayin ceel karkaarkiisa oo min adwaa'i badrin beder ceelasheedii ka mid ah qaliibu badrin waay qaliibkaas ceel weyn oo yani saas u ahaa goof ahoo haddana karkaar afka laga mariyey karkaarka waxaa la yidhaha ceelka wax afka laga saaro qoryaha iyo dhagaxyaha iyo wax afka sidaa looga dhigdhigo yaa la yidhaha day ceebka dayiga lagu sameeyey marka waa qorye iyo waxbaa saas loo saarsaaray ceelka afkiisa waa ceel laga cabi jiray dee marka hore markaasu ha lagu guro halkaas godka ha lagu guro meesha ha lagu guray faqudifuu fii dayin oo min adwaa'i badrin kaasoo khabiisin xun muqbasin haddana la xumeeye wey khabiisi weeye oo dee gaalada kuwii ugu xumaa buu god u noqday wey oo lagu duugay waana mukhbas weeye ya aya albi'ru alkhabiisa waa ceel xun weeye kuwaa gaalada ahoo xun xunka ahaa lagu guray kuwaasuu qabri u noqday wey jisadoodii iyo di- yani meydkoodii baa meeshaa lagu guray wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa dahara calaa qowmin qowm markuu ka qaalib noqday aqaama wuu ku nagaan jiray bilcarsati samada meesha yacni lagu dagaalamay halaasa layaalin saddex beri ayuu meesha joogi jiray falamaa kaana bibedrin beder maalinkeedii markuu ahaaday alyowma haalisa yoomkii saddexaad falamaa kaana bibedrin beder markuu ahaaday alyowma haalis yoonkii saddexaad markuu gaaray oo saddex beri nabigu u fadhiyey amara wuu amray biraaxilatihi gaadiidkiisii fashudda calayha waa la raray gaariirkiisii baa loo raray fashudda calayhaa raxluhaa yeygeedii baa la saaray yeygeedii iyo alaabteedii baa lagu raray geela waxaa lagu fuulaa yeyga la yidhaha ama mexmel baa la yidhaha uma mashaa nabigu wuu socday wa tabicahu asxaabu asxaabtiisina way dabagaleen wa qaaluu waxay ahaayeen aye wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa yandaliqu ilaa libacdi xaajati markuu nabigu dhinaca u yar dhaqaaqay iyo marka wax yar ka yar hareeno waxay yidhahdeen kollay nabigu qalaw xaaju ama dhinacbu waxbuu doonaya waxbuu dhinacbu u socdaa maa yandaliqu ilaa libacdi xaajati xataa qaama calaa shafati rakiy ceelkii karkaarka ah ee gaalida xunxunkeeda afar iyo labaatankaa lagu guray gebigiisuu nabigu istaagay fa jacala wuxuu gudagelay yunaadihim inuu u dhawaaqayo biasmaa'ihim aabbayaalood iyo wa asmaa'i aabaa'ihim biasmaa'ihim magacyaalkoodii iyo wa asmaa'i aabaa'ihim magacoodii iyo magacii aabbahood waa nimankii qurayshta oo lays yaqaanayo dee qaraabada ay ahaayeen yaa fulaan ibnu fulaan yaa fulaan ibnu fulaan ayasurukum ma idin farax gelinayaa annakum adinku adactumullaha inaad ilaahay adeecdaan wa rasuulahu hadda ma jeclaan lahaydeen inaad ilahay iyo rasuulkiisa adeecdaan awlaataad laydinku kari lahaaye fa innaa anagu qad wajadnaa waan helnay maa wacadanaa rabbunaa rabbigaana wuxuu noo yaboohay xaqan xaal uu yahay fahal wajadtum ma hesheen maa wacadakum rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay xaqan xaali waa cadaabkii waad hesheen soo ma markaasuu nabigu dhawaaqaya abujahalow wixii ilaahay kuu yaboohay ma heshay annagu wixii ilaahay noo yaboohay waan helnay hadda ma jeclaan lahayd inaad ilaahay iyo rasuulkiisa adeecdo wuu jeclaan lahay yaa celinaya hadda yaa soo celinay ya fa qaala cumaru baa wuxu yidhi yaa rasuula allah maa tukalimu maxaad kala hadlaysaa min ajsaadin jasad laa arwaaxa lahaa wax ruuxaba aan lahayn waxaan baktiyey ee gaalada haddana eberka maxaad kala hadlaysaa fa qaala wuxuu yidhi nabigu waladii macbuud baan ku dhaartay nafsu muxamedin biyadihi ay ku sugan tahay maa antum adinku ma yihdin biasmaca kuwa ka maqal badan limaa aquulu minhu waxaan u lehay limaa aquulu waxaan u leehay minhum ayaga kama maqli ogidin hadalkaas hadda aan u leehay adinku kama maqli ogidin laakiin ima ajiibayaan jawaabtoodii un baana maqlaynin laakiin si caadiyay u maqlayaan saasuu nabigu leh alayhi salaatu wasalaam ya gaalada xunxunkaa ee gaal baktiyey ee mushrik wii ugu xumaa mushrikiinta ugu xumaaya hadduu nabigu leeyahay waxa aan leehay adinku kama maqli ogidin ya dadka ilaahaye waan wanaagsanee sulaxada markay dhintaan bal ka warram ya qof dhintay muxuu og yahay bay leeyihin muxuu wax u ogaan waay gaal iska dhintay oo eberho baktiyey buu nabigu leeyahay waa maqlayaa iima jawaabi karaan laakiin waa maqlaya ya way maqlahayaan intay maqlaan iyo weliba ilaahay agtiisa yacni sharaf weyn iyo karaamo weyn ka leeyihiin mu'miniinta iyo sulaxadu rawaahu lbukhaariyu wa axmed can ilbara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal jacala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuu yeelay cala arumaati kuwii gamuunka yacni ganayay rumaadi yowma uxudin uxud maalinkeeda cabdallaahi binu jubayr cabdallaahi binu jubayr ninka la yidhahdo madax oga dhigay amiir oga dhigay marka wuxuu yidhi halkaasa soo dhaafino oo dhabarjebinta naga ilaaliyo haddaan anagu qolada ka qaalib noqono gaalada oon jebina iyo haddii nala jebiyo ha noo soo dhaqaaqina adinku buurta saarnaada oo dhabarjebinta naga ilaaliya ciidanka dhabarjebinta ugu darmo waxyaalaha uu ku jabay ka mitaa ciidanka hadii la dhabar jebiyo fa asaabuu way asiibeen gaaladii minaa xagga anaga sabciina toddobaatan toddobaatan bay naga asiibeen maalinkaa naga dileen oo dhibku muxuu ka imaaday kowgii hore markii laysku bilaabayba way carareen gaaladii markay arkeen qoladii meesha saarnayd ee la ilaaliyo dabarjoointa naga ilaaliya markay arkeen gaalida lasii ceyrsanayo aya waxay yidhahan war waa jabeena qaniimadaha ka qadina ya markaasuu cabdullaahi binu jubayr waa ninkii yani madaxda looga dhigay war nabigu soimadii halkaa ka dhaqaaqina haddaa annagana la soo jebiya haddii ayaga aan jebinaba waxaad kaa yeeli maynaa le way dhaqaaqeen dhowr nin baa ku haray khaalid binu weliid muxuu samaynayaa dee fardihi buu wade dhinaca unbuu kala wareegay afartan ninoo meesha ku hartay buu seefta madaxa kaga jaray markaasuu dhabarka ka saaray meel laga imaaday iyo meel loo socdaa la kala garan waayo ilaa asxaabta iyagu hataa qaarkood islaayaan ya xudayfa binu lyamaan aabbahay wuxuu yidhi anigoo garanaya maalinka le war waa aabbahay waa aabbahay anigoo la kurka la jaray buu ya ilaah ilaahay ha u dhaafo buu yidhi ay asxaabta nabiga allah u dhaafo malaxaw yaa isgaranaya dee dadkii waa isu ogyahay waa isku dhex daatay marka waa mukhaalafadii nabiga amarkiisa ay jebiyeen alayhi salam maalinkaa ku jabeen wa asxaabuhu waa nabiga asxaabtiisu asaabuhu way asiibeen min mushrikiina yowma bedrin arbaciina wa mia beder maalinkeedii waxay ka asiibeen boqol iyo afartan sabciina asiiran wa sabciina qatiilan laakiin yowma uxud asxaabta toddobaatan baa laga dilay waxba lagama qafaalani laakiin qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi yowmun waalin weeye oo biyowmi bedrin beder u dhikamayo yawmun biyawmi badrin waalxarbu dagaalkuna sijaalun dee waa kaltan ya shalay baad saan ogaa noo gasheen soomaha beder dee maalinkan waa maanta waa adinka weye ya dagaalku yani waay waa sijaal weeyaho aka tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi baa ilahi hiriqle markuu warsanaya abu sufyaan dagaal ma la gasheen haa buu yidhi dagaalka dhexdiinaa bal ka warrama yanaalu mina wa nalaanu minhu buu yidhi marna asagaa na jebiyo marna anaa nagaa jebina buu yidhi hiriqle wuxuu yidhi kadalika rusul rusushu waa noocaa buu yidhi tubtalaa waa la imtixaamaayo in ayaga un guusha layska siinaya ma aha oo ninkii ka hor imaadaba ay dilayaan ma aha marna ayagaa guul la siinaya marna waa la laynaya dhibaataa lagu ridaya waalcaaqibatu lahum laakiin ciribta dambe ayaga un baa leh ogow arrinta ayaga un bay isugu dambayni laakiin waa la imtixaamaya dhibaatay la kulmayaan ya kadalika arusul marka yawmun biyawmi badrin waalxarbu sijaal dee dagaalkuna dee waa moorgeysi ama waa kaltan oo dee qoloba waa maalin rawahu lbukhaariy fadlu ahli badrin iyo wacadaduhum ahlu badr fadiiladoodii iyo cadadkoodii can rifaacata waxaa laga wariyey aduraqiy radia allahu canhu wa kaana wuxuu ahaa miman shahida badran beder dadkii ka xaadiray xaadiray buu ka mid ahay qaala wuxuu yidhi jaa jibriil jibriil baa ila nebiy nebiga u yimi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu ku yidhi ma tacuduuna maxaad ku tirisaan ahla badrin ahlu badr maxaad ku xisaabtaan fiikum fiigiin qaala wuxuu yidhi nabigu min afdali lmuslimiina muslimiinta kuwa ugu fadli badan baan ku tirinaayo dadka muslimiinta waxaa ugu fadli badan ahlu bedr de ow kelimata naxwaha qaala wuxuu yidhi jibriil wakadalika man shahida badran beder ninkii xaadiray oo min almalaa'ikatina waa saas oo min afdali lmalaa'ikati baa lagu tiriya waa dadkii beder ka qayb gale malaa'igta rawahu lbukhaariy can ilbara waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanah nataxadada kuwo ku sheekaysto ana asxaaba badrin beder asxaabteedu halaaa mia wa bilca cashara inay ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban dhowr iyo saddex boqol iyo dhowr iyo toban biciddati asxaabi daaluut daaluud asxaabtiisii tiradoodii bay ahaayeen aladiina kuwaasoo jaawazuu macahu daaluud maciise gudbay annahra webiga ya qof mu'mina qof aan hayn ma gudbin soomaha webigi wamaa jaawaza macahu maciise ma gudbin ilaa mu'minin mooy qof mu'mina marka waa biciddati asxaabi daaluud bay ahaayeen asxaabu beder oo aka waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban ba saddex boqol yani toban iyo saddex ilaa toban iyo sagaal toban iyo lix toban iyo shan meelahaasaa lagu wariya rawahu lbukhaari baa wariye watirmidi walafduhu halaasu mi'atin wa halaaa cashara rajulan saasaana ugu raajixsan weye saddex boqol toban iyo saddex bay ahayen waa cadadu rusulka saasay ahaayeen wy saddex boqol toban iyo saddex rajulan wa canhu waxaa laga wariyey can ilbara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi istusqirtu ana iyo wabnu cumara yowma badrin aniga iyo cabdullaahi bin cumarbo yani dagaalka waana laga reebay buuri yowma badrin oo yaraan baana looga reebay waad yartihiin iska joogaan alayhi markii dagaalka la aadayo wiila shariirkaa nabigaa loo soo bandhigi jiray ninkaan dagaalka ma geli karaa ninkii aan shan iyo toban sano gaarin nabigu waa reebi jiray maya ma geli kara waa ilma carruur iska reebo marka aniga iyo cabdullaahi bin cumarba waan harray buuri laakiin dagaalkii dambe uxud bay ku jireen kii uxud bay galeen wey oo sanadii shan iyo tobanka ahayd wey wa kaana almuhaajiruuna waxay ahaayeen yowma badrin beder maalinkeedii niyafan cala sitiina walansaaruna niyafan wa arbaciina wa mi'atayn yani saddex boqol iyo dhowr iyo tobanka muhaajiriintu waxay ahaayeen dhowr iyo lixdan bay ahaayeen buu leeyay niyafan cala sitiin lixdankay dhowr bay lixdan iyo dhowr bay ahaayeen ansaartuna maxay ahaayeen laba boqol afartan iyo dhowr bay ahaayeen laba boqol afartan iyo dhowr marka haddii ansaarta aada u badnay muhaajiriintu iska yaraayeen rawahu lbukhaariy qatlu abi jahl abi jahl dilkiisii baa halkan laga gelaya sida loo dilay can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal man yandur yaa soo fiirinaya buu nabigu lanaa anaga maa sanaca abu jahlin war abu jahl wuxuu sameeyey yaa noo soo ogaanay saasuu nabigu hal maata inuu dhintay awalan liannahu kaana wuxuu ahaa shara alkufaari wa akhbathahum buu ahaa gaalada midka ugu xun oo ugu shar badan buu ahaaye yaa noo soo fiirinaya odayga abi jahla ya kollay xaalo xun buu ku sugan yahay fandalaqa ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud baa tegey fa wajadahu wuu helay qad darabahu xaal ay garaaceen ibnaa cafraa gabadha cafra layihaha labadeedii wiil wey mucaad iyo mucawid baa la ohan jiray xataa berada xataa maata ilaa uu dhintay laba wiiloo yar yar oo naxiif ah oo reer ansaareed ah yaa seefta ku kal areed ah oo ibnaa cafraa la ohan jiray mucaad iyo mucawid ayaa garaacay seeftay kala degdegeenoo labadoodii xataa way isku aseen anaa dila iyo anaa dila nabiga seefahoodii buu nabigu fiiriyey mid walba intay yani ugu tegey ya xataa barada xataa maata ilaa uu dhintay wey markaana nafti baa ku jirte wax yar oo sadurramaq aha ku jiro marka wax dhinta oo kale u xisaaban yahay de way iska daayeen marka fa akhada wuu qabtay cabdullaahi bnu mascuud bilixyatii garkuu ku dhegay faqaala wuxuu yidhi anta abu jahal soo abu jahal matid adigu soo abu jahal matid waa ku jeesjeesay weliba riwaayadka qaar waxa ku sora anta abaa jahal ciraabka xataa wuu laxniyeyoo wuu rafciyey baa leantadi waa mubtada yani abaa jahlni khabarkiina waa kor dhabay anta abaa jahal waa jeesjees darteed basa uley soo abaa jahal matid ya mufsidkii weynaa faqaala wuxuu yidhi abu jahal wahal fawqa rajulin qataltumuuh wahal fawqa rajulin nin un ka badan miyaan ahay qataltumuuhu aad disheen soo nin la dilay un ma ihi maxaas wax kalaan ahay ow qaala wuxuu yidhi qaatalahu qowm yani qatalahu qowmuhu qowmkiisa ay dileen nin qoomkii nin tolkii dilay un baan ahay anuma wax kalaan ahay wax cusub baad aragtay cabdullahi mascuudow nin tolkii dilay unbaad aragtay ninku hadday tolkiisu dilaanna ceeb ma hadde nin walba dagaal waa ku dhiman jiray intaasoo caloolooday ka dhiganay ya gaal meel xun la dhigay marka markaasuu wuxuu yidhi falow hayru akkaarin qatalanii falow hayru akkaarin beereley kayrkeed qatalanii inuu idilaan axabu ilay laakin waxaan jeclaan lahaabay inuuna beereley idilin wey ree ansaareed baa dili sooma ansaartuna niman beereley ahay ahaayeen anigu ma jeclayn bu i niman beeraley inaan gacantooda ku dhinto ya oo qolahan xoolaha le moogta beeraleyda way ka yarfaanaan miya ya dadka masaakiin ahoo iyo qodato ahoo dhulkaa iska joogay yidhahdaan a beeraleyda waynaba ka reer magaalsan yihin oo ka xallaara badan yihin kuwan xoolaha daba ordaya wax ma oge ya marxaban maan anigu ma jeclayn bu i beeraley inay idilaan ma aana jeclayn bu le marxaban riwaayadka waxaa ku soo aroortay aye labadaa wiil laba wiil oo yar yar ahay ahaayeen oo aada usii da'weyneyn mana aysan aqoonin abu jahal ya cabdiraxmaan bin cawf miyuu ahaa saxaabigii yani markii dagaalkii loo saftay ayuu wuxuu arkay ayoo wiilal yar yara un dhinaca ay ka taagayen reer ansaareeda war rag waaweyn oo dagaalyahan ama jibcuusa kuma garab taagnay waa maxay dhinacaagu waaba yar cidlow isyiri yani is-iri buu yidhi marka hadalkaas markuu alla markuu igu soo dhacay qalbiga igu soo dhacayeen wiil yar baa ii yimid oo wuxuu yidhi ui yaa cam ayna abu jahal abu jahal itus buu yidhi hal mar indhaha isaar ma yaqaani hadda soo mogta weligii ma arag markaasaan maxaad ku samayn lahayd haddaan arka buu yidhi laa yufaariqu sawaaduhu sawaadii buu yidhi aniga asaga marnaba iska faaru isma faaruqayna ilaa midkaana dhinta buu markuu kii hadalka af kasii bixinayay mid kale haddana inta yaa cammi eyna abu jahl abu jahl aawo maxaad ku samayn lahayd haddaan indhaha saaraad mar ii saarto aniga asaga ismaba faaruqayna ilaa midkaana u dhinto markaasaan idhi bur wakaas asagoo ciidanka saa u dhex maraya oo dee intu kubirka marku ciidanku safan yahay mara saa uga dhex baxayo mara saa u qoolinaya sida risi baarqab ah yani ibri wakaa hal mara unbay labadoodii ku degdegeenun seeftii bay iskula kulmiyeen xataa baradda meeshiiba kamuu kicintay xataa maata halkaasaa u dambeeyey mufsidkii weynaawa cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu leey wax badan buu yani dee ku jeejeesay ee maka uu ku dhibay mawta dhibaato uu ku samayn jiray maalinkaasuu marka garka qabtay oo madaxa kaga istaagay oo markaasu aka nabigu u sheegay alayhi salaatu wasalaam waa dhintay buri kaas waa ku daayay ilaahay baa mahadle bu nab ilahay buu ku mahadiyey alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ya hadduuba kii magaalada madaxdooda ahaa ee abujahlba uu dhintay maanta ilahay baa mahadle rawahu sheekhaan baa wariyey qaswatu uxud qaswadii qaswatu uxud ayaa halkan laga gelaya qaala allahu tacaala waid qadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim wadkur xus id wakti qadowta aad ka lahday min ahlika ehelkaaga asxaabtiisi tubawi'u lmu'miniin xaal aad tubawi'u xaal aad darbaysa almu'miniina maqaacida lilqitaal makaanu dagaalka aad u darbaysa oo dee nabiga dagaalkii yuu say dagaalka u geli lahaayeen buu samaynayaa maymanadii iyo maysaradii iyo qalbigii iyo amaamadii iyo yani khalfo iyo ciidanka saas u kala diyaarinaya ya tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu ilaahi samiicun liaqwaalikum caliimun biafcaalikum waay id hama daa'ifataani minkum an tafshala id wakti hammad ay hamisay daa'ifataani laba qolo oo minkum adinka idinka mida mu'miniinta awa banuu salima iyo wa banuu xaarisa la ohan jiray laba qolo yani ree ansaareed ahaayeen janaaxal caskari ciidanka labada garab bay maymanada iyo maysaraday kala ahaayeen labada qolo inay cabsadaan oy hamiyaan inay baqaan id hama daa'ifataani oo minkum adinka idinka mida waxay ku hamiyeen an tafshala inay baqaan wey ay cabsadaan oy dagaalkiiba ka baxaan ka noqdaan wallaahu ilaahay weliyuhumaa weligoodii wey wa cala allahi falyatawakal lmu'minuun ilaahay baa weligoodii oo qalbigooda adkeeyey oo celiyey mooyaane inay fashilmaan oy tagaan yani carraan bay ku sigteen wey cabdullaahi binu ubay ibnu salool kii munaafiq ahaa ayaa ciidan fara badan oo munaafiqiintii uu la laabtay markuu la laabtay waxay yidhaahdeen marka de ayaga waxayba hamiyeen waxay anagan ma isaga noqono dagaalka maxaan ku dhamaanayna wa marka laakin ilahay baa sugay wey ilahay baa sugay عن البراء waxaa laga wariyay رضي الله عنه قال وxuu yihi لقينا المشركين gaaladii baan la kulanay يوم أxudin وأجلس النبي نبgu waa fariisiyey صلى الله عليه وسلم جيشا ciidan calى الرumaati kuwii yعni rumaada ahaa وأmر عليهم wuxuu madax ooga dhigay cبداللahi بن جuبير وqاala wuxuu yihi lاa تبرxuu halkaa haka zuulina in ra'aytumaa in ra'aytumuunaa haddaadna aragtaan daharnaa inaan qaalib noqonay calayhi cala almushrikiin falaa tabraxuu wa in ra'aytumuuhum haddaad gaaladii aragtaan daharuu calaynaa inay naga qaalib noqdaan falaa tuciinuuna hanoo kaalmaynina halkaa ha ka soo dhaqaaqina falamaa laqiinaahum gaaladii markaan la kulannay harabuu way carareen buuri xataa ra'aytu nisaa haweenkii ilaan arkay buuri yasdadna ayagoo ordaya filjabali buurti bay sii fuuleen yarfacna way kor yani ayagoo faydaya oo yani can suuqihina suuqoodii way qad badad xaal ay daahirtay oo khalaaqilhunna yani jijima lugoodkoodii baa soo muuqday haweenkii oo cararaya de intay diraca soo qabsadeen dhudhunkoodii uu soo baxay oo lugaha jijimihii ay ku qabeen oo dhan baa banaanka usoo baxay buurta kusii cararayaan arkayay buu leey bara binu cadi saasa hadda markii horeba kowgiiba saasaa loo jebiyey gaaladii way jabeen fa akhaduu waxay guda galeen yaquuluuna inay leeyihiin alkhaniimata alkhaniimata war haniimada ha ka qadina waa qoladii yani rumaadda ahde meesha la fariisay halkaa ka zuulina alkhaniima alkhaniima faqaala cabdulahi bnu jubayr wuxuu yidhi cahida ilaya nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu igula ballamay allaa tabraxuu inayna zuulina halkan haka dhaqaaqina fa abow way diideen falamaa abow markay diideen surifa wujuuhuhum wujuuhdoodii baa la iilay ya surifa wujuuhuhum marxaban oo gaaladii baa laga iilay oo dee waxbaba way arki waayeen de yaa markii nabiga ay jebiye- jebiyeen fa usiiba waxaa laga asiibay mu'miniintii markaa muslimiinta sabcuuna qatiilan toddobaatan baa laga dilay wa ashrafa abu sufyaan baa wuxuu fuulay maalinkaas abu sufyaan baa ciidanka hogaaminaye ya intuuna soo islaamin bay ahayd ay sanadii toddobaad bay ahayd wuxuu soo islaamay maxaa dhawaahad markaana waa sanadii labaad ee hijrada ee sanadii saddexaad ee hijrada uxud fa qaala wuxuu yidhi afi lqowmi muxammedun qolada muxamed ma ku jira dagaalkaa markaa joogsaday oo qoladan dee dha- maydkoodii iyo waxa xaggay macnaa u gurteenoo dee xoogaa baa gaaray asxaabta soo ma afi lqowmi muxammedun ma ku jira faqaala wuxuu yidhi nabigu laa tujiibuu ha u jawaabina shibka dhah faqaala wuxuu yidhi afi lqowmi ibnu abi quxaafa abubakar faqaala wuxuu nabigu laa tujiibuuh faqaala wuxuu yidhi afi lqowmi ibnu khadaab shib ka dhaha wuri nabigu markuu wax la hadlo waaye faqaala wuxuu yidhi ina haaulaa'i qutiluu waa la laayay walle kuwaas ma noola buu yidhi falow kaanuu axyaa hadday noolaan lahaayeen la ajaabuu way ajiibi lahaayeen laakiin waxay ila ma- waxa la hadlaya ma jira soo maqashaan waa ku daayeen kuwaas waa dhamaaday falam yamlik cumaru nafsahu sin cumar baa markii sanan waaye wuu iscelin waaye faqaala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay yaa caduw allah abqa allahu ilaahay wuu baaqi yeelay calayka dushaada maa yuxsinuka wax ku murug geliyo weli waa hareen kow ma joogaan ay faqaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi markii dee loo jawaabay uu ogaaday in yani ay nool yihiin uclu hubalu allahu akbar wax lagu faano oo ka xun ay uclu kor noqo hubalu yaa hubalu waa sanamka caabudi jireen walle ilaahay hubal ahaayo kor noqo maanta adigaa sharafta ku taagan adigaa maanta guushi helay oy ay kor noqo faqaala nabiyu wuxuu yihi sal alla alayh wasalam ajiibuhu war ma u ma u jawaabtaan qaaluu waxay yidhahdeen ma naquulu maxaan idhahnaa rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yihi nabigu quuluu dhaha allaahu aclaa waajal allaahu ilaahay baa aclaa ka sarreeya waajal ka weyn sanam muxuu sheegi gacanta lagu sameeyey qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum lana alcuzaa sanamka cuze la yidhahdaa noo sugnaada walaa cuzaa lakum adinku cuze ma lihidin dee ilaah ma lihidin ma qabtaan ilaah baa jiraad leedihiin hadda mana aragne eh annagu dee cuze iyo laate iyo hubal iyo waxaana noo dhooban meesha dee cuzaa noo sugnaaday walaa cuzaa lakum faqaala nabigu wuxuu yhi sala allahu alayh wasalam ajiibuuhu ma u jawaaba qaaluu waxay yidhahdeen ma naquul qaala wuxuu yidhi nabigu quuluu dhaha allaahu mawlaana walaa mawla lakum allaahu ilaahay mawlaana naasirka anagi weeye dhabta ahaa walaa mawla lakum adinku naasir ma lihidin sanamkaad sheegaysaan waxba kama jiraan idinma gargaarayo wuxuu yahay male qaala abu sufyaan baa wuxuu yidhi yowmun biyowmi badrin waalxarbu sijaal yowmun maalin weeye biyowmi badrin beder u dhikamay ay waa uxude waalxarbu dagaalkuna sijaalun dee waa kaltan haba waa moorgeysi oo waa qoloba maalinkeeda weeye dee maalinkan annaga allah iska dhaafa maalin kaleod gaartaanba wey maalinkiina kale allah idin gaarsiiyu leh wasatajiduuna waad heli doontaan musla suura xumayn lam aamur bihaa anigu aana amrin walam tasunii imana xumaynaysa buy dadkii la idinka laayay muslaad ku heli doontaan la suuro xumay wejiga haragga laga bixinaya sanka iyo dhagaha iyo waxaana laga guraya misladaasad arki doontaan lam aamur biha anigu ma amrin oo halla yeelo ma dhihin asagaa madaxdii ciidanka madaxiisa soo ma anigu ma amrin laakiin walam tusunii kolla ima murgi ima murgelinayso haddee dadkii cadaadeyda haddii saa loo galay wax dan oon ka lahay ma jiro buu leey ya can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana camahu adeerkiis haaba wuu maqnaa an bad can badrin buu ka maqnaa anas binu nadar baa la ohan jiray adeerkiisa anas binu malik adeerkii anas binu nadar baa la ohan jiray dagaalkii beder buu ka maqnaa fa qaala wuxuu yidhi qibtu waan maqnaa can awali qitaalin dagaalkii ugu horreyso yani can awali qitaali rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam dagaal uu nabigu gala kii ugu horreeyey baan ka maqnaa waa beder lain ashhadaniy allahu ilaahay hadduu ixaadiriyo maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama xarban dagaal la yarana allahu ilaahay wuu ogaanaya maa ajidu wax aan sameeyo ilahay wuu ogaanaya hadde ilaahay wuuba og yahay yani la yarana yaclamu wuu og yahay yani cilma duhuurin wey dadku u daahirin doonaa wax aan dhiga wey maalinkaas fajaahada yowma uxudin uxud maalinkeedii buu dagaalamay uxud buu joogay markaa ninkaas uxud buu dagaalamay fahuzima naasu dadkii waa la jebiyo way carareen faqaala wuxuu yidhi markay asxaabtii carareen allaahuma allahayow inii actadiru ilayka waan kaaga cudur daaranayaa mima sanaca almuslimuuna muslimiintu waxay sameeyeen oo cararka inay cararaan lama rabin wa abra-u waan ka bari noqonaya ilayka adaan kaaga bari noqonaya mima jaaa bihi lmushrikuuna gaaladu waxay la yimaadeen oo nebigii bay la dagaalamayaan iyo mu'miniintii bay laynayaan waxaana kuwan ay samaynayaanna waan kaaga bari waan ka bari noqonaya aniga fataqadama wuu hormaray bisayfihi sayftiisii buu la aaday gaaladii fa laqiya sacad binu mucaad sacad binu mucaad baa ka hor imaaday oo naftiisu dagaal ka soo baxay oo soo cararay gadaal soo cararay fa qaala wuxuu yidhi ayna yaa sacdu sacadow xaggeed u jeedaa sacdow xaggee u socotaa ayna xaggeed u socotaa yaa sacdu sacadow inii anigu ajidu waan helayaa riixa aljanna jannada udugeedaan helaya duuna uxudin buurta uxud ka sokayba iga soo udgeysaa jannada famala sacad wuxuu leeyahy anigu ninkaa waxa uu awoodi waa awoodi waa iska daba maray buuri ya ninka hadda nin keligii gaalada iska aaday waa nin dee jannadii caadi u raadsaday in la dila rabo sooma hay famallah wuu socday faqutila waa la dilay famaa curifa lama garanin xataa carafadu ukhtuhu walaashii baa garatay bishaamatin bar bay ku garatay bar ku taalay jirkiisa ow amase bibanaanihi farahay ka fiirisa faraha lugaha iyo gacmahay ka garatay maxaa wejigii waa la suuro xumeeyey sooma waa la bedelay marka faraha bes ayay ka garatay wey oo lugaha iyo gacmaha wa bihi asaga bilcun wa samaanuuna ku sugnay siddeetan iyo dhowr oo min dacnatin durid waran lagu duraya wa darbatin yacni seef lagu garaacaya wa ramyatin bisahmin gamoon lagu dhuftay intaa wuu dagaalamay siddeetan iyo dhowr nabar intay ku dhacayeen intaasuu dagaalamay rawaahuma albukhaariy labadaa riwaayoma bukhaari baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can anas bni malik ana rasul lah sal alay wasalama ufrida yowma uxudin fii sabcatin min alansaari ufrida nabiga waa la keli yeelay yowma uxudin uxud maalinkeedii fii sabcatin toddoba oo min alansaari ka mid iyo wa rajulayni min quraysh dadkii markay carareen toddoba nin oo reer ansaareeda iyo laba quraysh anagii kusoo hartay falamaa rahiquuhu qaribuuhu gaaladii markay ku soo dhowaadeen ayagoo sagaalkaa keliya ah ya tobanba markaa nabigaa toban ku ahaaye gaaladii baa mar kusoo yaacay marba kusoo yaacay markay ku soo dhowaadeen nabiga qaala wuxuu yidhi man yarudduhum yaa celinaya cannaa xagga annaga waryaa naga celinaya gaalada waa kuwan soo dagaal soo yaacaye walahu ljannatu janna ay usugnaatay ow huwa rafiiqii fi ljanna yaa gaalada naga celinaya oo yacni ka hortegayo oo jannada igula rafiiqayo yidhi nabigu fataqadama rajulu nin baa tegay oo min al ansaari ka mida faqaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa la dil uma rahiquuhu waa soo dhowaadeen aydan faqaala wuxuu yidhi kal awali sidii oo kale fataqadama rajulun oo min alansaari nin reer ansaareeda haddana tegey faqaatala xataa qutila falam yazal kadalika xataa qutila sabcatu toddobadii reer ansaareeda meesha ku dhiman faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam lisaaxibayhi labadiisi saaxiib buu u yidhi reer qurasheed buu wuxuu ku yidhi maa ansafnaa ma aana garsoorin asxaabana asxaabteenni oomaana garsoorin nimankii reer ansaareed ahayd dee keligood unbaa dhammaaday oomaana garsoorin annaga naftaana inaan inaan galnaa la rabay aan ku dhimana meesha ya rawaahu muslim reer ansaareed waaka diinta iyo nebiga difaaciisay ku dhammaadeen sala allahu alayhi wasalam y laakiin ilaahay agtiisa ayay ka helayan wuxuu ilahay u ballanqaaday can ibni cabaas radi allahu canhuma an nabiy sal lla alay waslam qaala wuxuu nabigu yowma uxud uxud maalinkeed haadaa jibriilu jibriil wey aakhidun bira'si farasi faraskuu hayaa garka calayhi aadaatu lxarbi calayhi aadaatu hubkii dagaalkana wuu qabaa wey yowma uxuddaas waa sabquqalina yowma badrin baa ku haboonayd baa laleeyahy oo maalinka asxaabtu yani ay gaaladu ay malaa'igtu ay gaalada la dagaalamayeen oy imaadeen waxay ahayd maalinkii beder wey haadaa jibriilun weeye aakhidun yani ra'sa farasihi bira'si farasihi calayhi aadaatu lxarbi labiskii dagaalkuu qabaa caburbireedkii iyo koofibireedkii iyo wixii baa ku taagay rawahu lbukhaariy can sacd bn abi waqaas radi allahu canhu qaal ra'aytu nabiya nabigaan arkay sal alay waslam yowma uxudin uxud maalinkeedii wa macahu rijilaan laba nin keliya nabiga la joogta kolba xaal u ahaa mar toddobadaa ree ansaareed ee labada qurayshaa la joogtay mar laba nin keliya nabiga kusoo hartay laba nin keliya yowma uxudin wa macahu rajilaani yuqaatilaani canhu nabiga ka dagaalamayaan calayhimaa hiyaabun biidun ay calayhimaa yani labada nin wa macahu nabci maalinkii uxud baa waxaan arkay buu leeyay sacad ibn abi waqaas rajulaani laba nin yuqaatilu dagaalamaya canhu nabiga difaacaya calayhimaa hiyaabun biidun dhar cadcad bay qabaan ka ashaddi lqitaali dagaal midka ugu daraan bay dagaalamayaan maa ra'aytuhumaa labadaa nin ma arag qablu horay walaa bacdu dibna oo ma arag jibriil iyo miikaaiil bay ahaayeen baa leen labada labada dhinac ka taagdaa maalinkaa uxude oo asxaabta dhibaatada soo gaartay wax dhiba inuu nebiga soo gaarin baa laga yani laga difaacayay laakin jibriil iyo miikaaiil baa labada dhinac ka taagna rawahu mashakhan wa canhu waxaa laga wariyey can sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yidhi nasala lii nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaa iisoo daadiyey kinaanatahu gabooyadiisii yowma uxudin maalinkii maashay bahallii fallaarihii iyo gamunuhu ay igu jireen buu iisoo daadiyey fa qaala wuxuu lahaa nabigu irmi gan fidaaka abii wa ummi hooyada iyo aabbahay allaha kugu furtee gan ku gan gaalada nin raami ahoo aad wax u gana ayuu ahaa moogtahay ninka sacad ibn abuqaas leyda markaasuu usoo daadinaya nabigu wuxuu leeyahy gan ku dhufo markaasuu la dhacaya can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal lamaa kaana yowma uxudin uxud maalinkeedi markay inhadama naasu dadkii way jabeen can nabiy sal ly nabig ay ka carareen wa abu alxata abu dalxana bayna yadayhi nabiga hortiisuu taagay mujawibun calayhi muxiidun calayhi nabigu saa isugu qariyay oo nabigu iska difaac wax alla wixii lasoo tuuro asagaa isu dhigay gacantiisaan way angegtay baa layidhaha su waxaa ugu dhigay wax alla wixii lasoo tuuro si u dhigay oo ugu dhigay yay marka dambe way angegtaa lay gacantii wuu ku faani jiray gacantaas difaaca nabiga ay ku angegtu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam ay wa kaana wuxuu ahaa oo abu dalxa rajula nin buu ahaa raamiyan raami ah shadiidan nazci ganidiisun ay aad u daran tahay qaansadu aad u jiiri jiray kasara yowmaidin maalinkaa wuu jabiyey qawsayni laba qaansa ow alaaatan saddex buu jabiyey maalinkaas intaa yani ay difaaca nabiga ku jira wuu ganaya wanabiyu sal alay waslam yaquulu wuxuu leeyahay liman yamuru calayhi nin alla ninkii soo maro bijacbatin oo min annabli baasha yani gabuunaha lagu gurto oo gaboyada ah nin alla ninkii watee soo maro wuxuu leeyahay unsurhaa liabi dalxa u daadi war abudalxa u daadi markaasuu u daadinaya ninkii soo mara meesha soo mara cararayo meesha ku daadinaya abudalxa urursanaya marka ya saddex qaansu ayuu maalinkaa jebiyey ama laba qaansuu jebiyey maalinkaa waa siduu wax u ganeye wy wa yushrifu nabiyu sal alay wasl nabigu wuxuu yani madaxa ayuu taagaya yani yarfacu ra'sahu madaxuu kor yeelaya yanduru ila alqowmi asagoo gaalada saa u fiirinaya fa yaquulu abudalxa wuxuu leeyahay biabii anta wa ummi hooyadii aabbahay allaha kugu furtee laa tushrif ra'saka madaxaaga kor ha u qaadin yusibka yuusa ku asiibin sahmun sahmi oo min sihaabi lqowmi qowmka yani gaalada yani sahmiga ay soo tuurayaan naxrii aniga dhuuntaydu duuna naxrika yani dhuurtaada yani ayay ka sokaysaa wey aniga allah igu kaafurta buu ley rasuulka ilaahay wuu isu dhigaya wax alla wax lasoo taro wuu isu dhigaya wuu isu dhigaya ay maa sha allah ufdiika binafsii naftaydaan kugu furanayaa buu naftaydaan kugu furanaya meel xataa nabigu meel taagay inuu mar ku istaago uu doonayo meeshii uu fuuli waaye meel dhagaxoo taaga abu dalxa saasuu isugu dhigay nabiga markaasuu nabigu ku istaagay markaasuu meesha ku fuulay ya wajabat lahu ljanna jannaa u waajibtay buu nabigu dalxa ninka la yidhaha maanta jannaa u waajibtay ay maxabada nabiga ay halkaa ka gaareen asxaabta sala allahu alayhi wasalam ay radia allahu canhum allah ka raadin rawaahuma albukhaariyu labadaa riwaayadood bukhaari baa wariyay can sahal binu sacdin waxaa laga wariy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jurixa waxaa la jareexeeyey wejhu nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga wejigiisi baa la dhaawacay wa kusirat rabaaciyatuhu foosh yani dhooshiisana waa la jebiyey wa hushimat waa la jebiyey albiilatu koofi bireedi baa calaa ra'si madaxiisa lagu jebiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam koofi bireedi uu madaxa ku qabay baa nabarki intii kor looga keeno lagu dhuftay bay ku jabtay markaasay dhaawacday marka madaxiisay dhaawacdo halkaasay ka daqartay wejiga ayuu nabigu ka dhaawacmay iligana fiiduu ka jabay amaalinka uxud fakaanat faatimatu waxay ahayd bintu rasuli lah sal alay waslam taqsilu dama dhiigga ayay dhaqaysay nabiga ka dhaqaysay wa caliyun radi allahu canhuna yaskubu lmaaa biyaha ayuu ugu shubayaa bilmijanni gaashaanku marba intuu biyo kusoo dara ayuu ku dhaqaya falamaa ra'at faatimatu markay aragtay ana almaa biyihii laa yaziidu dama dhiigga inuuna u ziyaadinayn ilaa kasra akhadad way qabatay qidcata xasiirin derin dhammaad ayay qaybteed bay soo qaaday faaxraqadhu way gubtay xataa saara ramaadan ilaa uu dambas noqday uma alsaqathu way ku dhejisay biljurxi meesha nabarka ahayd fastamsaka damu dhiiggii baa joogsaday markaas dhiig joojinta maalinka dhiigga lagu joojina wax kale dee lagu daaweeye ma leh darin baa intii dab la saaray oo la guway markay dambas noqotay dambaskii baa saa loo saaray markaasuu dhiig joojin noqday dhiiggii baa markaa sidaa ku istaagay sidaa ku istaagay can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam kusirad waa la jebiyey rabaaciyatahu dhooshiisa yowma uxud washujja waa la dakray fii ra'sihi madaxiisa fajacala wuxuu gudagelay yaslutu dama dhiigga inuu tirayo canhu xaggiisa isaga tirayo oo wayaquulu uu leeyahy kayfa yuflixu qowmun qof say u liibaanayaan shajow nebiyahu nabigoodii dakray wa kasaru rabaaciyatahu iligiisina jebiye wey kuwaasay u liibaanayaan kor la liibaani maayaan walxaal huwa asagu marka ay saa yeelayaanna yadcuuhum ila allahi ilaahay buu ugu yeeraya faanzala allahu tacala ilaahay baa soo dejiyey laysa laka min alamri shay amarka adiga waxba kuma lihid aa lagu imtixaamaya ay waxba kuma lihid arrinta wey laysa laka min alamri shay yaa markaa soo degtay wey rawaahuma sheekhaan baa wariyey watirmidiyu qaala cabdullahi bnu mascuud wuxuu radi allahu canhu kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa rasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam yaxkii asagoo ka xikaayoonaya nebiya nabi oo min alambiyaai ka mid a nabigaasoo darabahu qowmuhu qowmkiisa ay garaaceen wa huwa asagu yamsaxu dama dhiigu tiraya can wejhi wejigiisuu ka tiraya wa yaquulu wuxuu leeyahay rabba kfir lii qowmii ilaahayo qowmkayga u dhaafa inahum laa yaclamuun waxba ma garanayaan nabigaas nabigu asaga weeyaa laleeya iska xikaayoonaya asaga naftiisa weeye ama nabi nuux weeye labaduba waa la sheegaa ya riwaayadka waa lagu weri rabbi fir lii rabbi kfir li qowmii ilaahw qowmkayga u dhaafa inahum laa yaclamuun waxba ma garanayaan hadday wax garanayaan miyay nabigooda sidaa yeeli lahayd can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal istada qalabullahi ilaahay caradiisaa ku darnaatay calaa rajuli nin yaqtuluhu rasuululahi rasuulka ilaahay uu dilay sal allahu alay wasalam nin rasuulka ilaahay uu dilay oo yani diintii iyo rasuulkii intuu dagaal kala hor yimid nabiga nabigii uu dilay ninkaa dee ilahay caradiisaa ku darnaatay dee waa gaal sooma hadde nin nabigii la dagaalamay y cuqba ibnu abi mucayd ayuu nabigu dilay ywma uxud ubay ibnu khalaf buu ahaana waa laleeyahay qolyo ay leeyihin ubay ibnu khalaf buu ahaa maalinkii uxud bu wuxuu damcay inuu nebiga soo hujuumo asxaabtaa waxay damceen inay nebiga ka celiyaan faqaala wuxu uhi iska dhaaf uma tanaawula nebigu wuxuu qaatay xarbatan oo yani uu qaatay min alxaaris ibnu sama ninka la yahaa fa darabahu bihaa markaasuu ku dhuftay eebuu markaa ka taagan ay tii unbaa mood looga dhigo wuu ku dhintay markay meeshai goobtii ka laabteen uu dhex kusii dhintay wey dhaawacii asaga habuu dhintay can jundub bni sufyaan waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi damiyad waxaa dhiigowday isbicu rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam nabiga fartiisi baa dhiigowday fii bacdi tilka almashaahidi dagaalaha uu ku jirayaa far nabiga dhaawac ka gaaray markaasaa dhiig ka yimid faqaala wuxuu nabigu hal anti ilaa isbicun damiti wa fii sabiili illahi maa laqiiti hal anti adigu ma tiid ilaa isbicun far baa tahay damiti dhiigtay wa fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa unbuu ahaaday maa laqiiti waxaad la kulantay dee far dhaawacantay oo dhiig ka yimid oo fii sabiilillahi ku dhiigowday bas maxaa ka fiican ay ku dhigoobi lahayd saasuu nagu leey rawaa hadihi alaaata saddex riwaaye oo muslimun baa wariyey can cuqbata bni caamir waxaa laga wari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalm rasuulka ilaahay baa tukaday calaa qatla uxudin uxud yani asxaabtii lagu laayay shuhadadaha buu nabigu ku tukaday bacda hamaani siniin sideed sano bacdigeed waa sanadkii tobnaad ee nebigu uu dhimanayey ayuu markuu dhimanayey buu nabigu soo wadacay oo dadkii amwaadaana uu kusoo tukaday kuwii axyo ahaana wuu wadacay nabigu mimbarkii buu kala hadlay wey bacda amaani yani siniin oo sanadii labaad oo hijrada bay ahayd waxay dhammaadeen yani ahlu uxud maxay dhamaadeen sanadii labaad oo hijrada ahayd sideed sano markii yani kadib maxay noqonaysaa markaa toban sano markuu nabigu dhimanaya alayhi salatu wasalaam iyo wada kal muwadici waa inuu sagootinaya nabigu moodaawey lil axyaai kuwa nool iyo wal amwaati kuwa dhintay uma dalaca almimbara nabigu mimbarkii buu fuulay faqaala wuxuu yihi nabigu inii anigu bayna aydiikum hortiina waxaan ahay faradun ceelalyo ceelal yaan idin ahay wa ana anigu calaykum dushiina shahiidun markhaati baan idiin noqonaya wa ina mawcidakum ballankiinu alxawdu darka wey meeshaad igu imaanaysaan waa darke halkaa baan idiin istaagaya w wa inii anigu la anduru ilayhi waan fiirinayaa darkaygii min maqaamii haada wa inii anigu lastu ma ihi buuhi akhshaa mid cabsanaya calaykum dushiina an tushrikuu inaad gaalowdaan inaad gaalowdaan inkagama baqayo yuhi nabigu walaakinii akhshaa waxaan ka cabsanaya calaykum dushiina addunyaa addunyo an tanaafasuuha addunyada inaad ku tartantaan oo idin halaagto un baan inkaga cabsanaya rawahu lbukhaariy qaswat lkhandaq qaswada la yidhaahdo sanadii shanaad oo hijrada ayay dhacday iyaduna qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaa'atkum junuud yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyow idkuruu nicmat allah ilaahay nicmadiisii xusa calaykum idinkugu nicmeey id wakti jaa'adkum ay idin yimaadeen junuudun ciidan fara badan waa mushrikiintiisi soo bahaystay wey oo fa arsalnaa aan dirnay calayhim dushooda riixan dabayl iyo wa junuudan ciidan lam tarawhaa ayna arkaynin adinku maxay waa malaa'ig wey ay ciidan ayna arkaynin iyo dabayl baan ku kicinay markaasay jabeenoo way carabeen wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaaday basiiran mid arkayo bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysa can ibni cumara radi allahu canhum an nabiy sal lla alay waslam caradahu waa uu bandhigay yowma uxudin uxud maalinkeedii wahuwa ibna arbaca cashara sana afar iyo toban sanuu jiray falam yujisu muuna yani umuuna banaynin yowma uxud looma ogolaanin dagaalka wa caradahu yowma alkhandaq khandaq maalinkeediiba haddana lasoo bandhigay wahuwa ibnu khamsata cashara sana faajaazahu dagaalkii u baneeyey cabdullahi bin cumar dagaalku galay markaa ka qayb galay shan iyo toban jir buu ahay rawahu lkhams can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxu uhi kharaja nabiyu sal alay waslam nabigu waa baxay ila alkhandaq khandaq buu usoo baxay waa godkii iyo dhufayskii weynaa oo la qodayey faidaa almuhaajiruuna muhaajiriintii iyo walansaaru yaxfiruuna waa iyagoo qodayo fii qadaatin aroor baaridatin oo aad u qabow subax aad u qabow bay dhufayskii qodayaanoo gaaladii baa soo duushay soo maha dhufays bay qodanayaan marka ciidan weyn god weyn baa la qodaya magaalada saa loogu soo wareejiyey biishaarati salmaan alfarisi salmaanu farisi baa u ishaaray nabigo wuxuu yidhi maadaama nimanku ay fara badan yihiin halkan magaalada gorkeeda aan dhufays weyn ka qodanno dhufayska hadduu ciidanku galo lagama saari karo wax laga qaadaya ma jira de ya hadda hub waaweyn oo madaafiic baa jira oo dadka dhufayska waxaa looga bixiyo dee lagu garaaco waxaana ma jirin mar haddii dhufayska ay ciidanku ku jiro lagama saari karo hadday toban nin yihin xataa lagama saari karo marka waa dagaalkan ugu cajibsan wey marka salmaan farisi maadaama nin cajiib uu ahaayo dee uu yani nin reer furus ahoo dagaalaha ani uu ahaa taasuu nabigu u ishaaray godkii baa la qoday marka nebigu godkii buu yimid ayadoo subax aroor oo qabow ay tahay oo asxaabtiina ay qodayaan de muhaajiriintii ansaartii baa godka qoday falam yakun lahum ooma sugnaanin cabiidun addoommo yacmaluuna daalika uga shaqeeya arrintaa lahum ayaga addoommo intii loo diray la yidhaha godka qoda la yidhahdana ma jirin falamaa ra'aa markuu arkay nebigu maa bihim asxaabta waxaa ku sugan oo min annasabi daalka iyo waljuuci gaajada ah qaala wuxuu yidhi nabigu allaahuma ina alcaysha cayshu alaakhira fakfir lilansaari waalmuhaajira allaahuma allahyow ina alcaysha noolal kaamila ma jirto ee ah ina alcaysha noolal kaamil ah cayshulaakhirati way aakhira un wey nolosha kaamilka waa midda aakhira un fakfir ilaahu u dhaafo lilansaari ansaari iyo walmuhaajira faqaaluu waxay yidhahdeen asxaabtii mujiibiina lahu ayagoo nebiga u jawaabayo naxnu aladiina baayacuu muxamedan cala aljihaadi maa baqiina abadan naxnu anagu aladiina kuwii baa nahay baayacuu muxamedan nebi maxamed la mubaayacooday cala aljihaadi kula mubaayacooday maa baqiina abadan intaan nool nahay wey can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sal alay wasalam yowma alaxzaab axzaab maalinkeeda yanqulu macana turaaba carrada ayuu nebigu qaadayy ciidduu wax ka daldalayay walaqad waara turaabu carradii baa waxay yani asturtay oo qarisay bayaala badnihi nabiga calooshiisii caddaanteeda wey nabigu wax casb buu ahay mowta suu ciidii u qaaday u qaadayey marka jirkiisii dhammaabaa qarsoomay wey carradii baa qaris walxaal huwa nabigu yaquulu uu leeyahay wallaahi lowla allahu mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wahabbit alaqdaama in laaqiina ina alulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abayna buu nabigu leeyahy wallaahi baan ku dhaartay lowla allah ilaahay hadduusan ahayn mahtadaynaa maana hanuuneen walaa tasadaqnaa wax maana sadaqaysteen walaa sallaynaa maana tukadeen faanzilan ilaahu deji sakiinatan xasil calaynaa dushaanada wahabbit ilaqdaama gomadaanada ilaahow sug in laaqiinaa gaalada haddaan la kulanno ina alulaa kuwaas gaalada ah qad baqow calaynaa way nagu xadgudbeen wayna gardaraysteen idaa araaduu fitnatan gaalnimo iyo fitna hadday doonayaan abaynaa waan diidnay buu nebigu waan diidnay waan ka dhimanayna taas gaalnimo ma yeelayna wa rafaca bihaa sawtahu sawtkiisubuu kor ugu qaaday abaynaa abaynaa abaynaa buu yidhi nabigu waan diidnay ay fitnada ay gaalnimaday wataan rawaahuma sheekhaan can jaabir waxaa laga wari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi inaa anagu yowma alkhandaq khandaq maalinkeedii naxfiru godkii baan qodaynay buu yidhi jaabir bin cabdillah fa caradad waxaa soo banbaxday kudiyatun shadiida meel adag oo sibsib ah ayaa soo sii godkii loo qodayey meel sibsib ah oo yacni sabaradii iyo faadkii waxay lagu dhufanayay o dhanba ka soo noqotay ayaa soo baxday dadkuna dee way baahan yihiin ogow fa jaa-uu annabiya nabigay u yimaadeen sal alla alay wasalam faqaaluu waxay yidhahdeen haadihi kutiya tan yacni waa meel adag kudiyadu meel adag baa leeyahay laa n yacni taasoo carala soo banbaxday fi lkhandaqi godkii ka soo baxday meelaha adoo markii godadka laqod la qodayo yani ama qabriyada iyo godkii la qodayo meel adag oo dhulka yacni sib sib ah oo dhagax aad moodaysid oo markii sabrada lagu dhufta hilaac ka kacay ama ay ka soo noqonaysa yaa marmar soo baxaysa ama la jebin karin marka wax saasaa soo baxay god ka soo baxay fa qaala wuxuu yihi nabigu ana naazilun anaa gelayo anaa gelaya iidaaye uma qaama nabigu waa istaagay wa badnuhu walxaal badnuhu calooshiisa macsuubun bixajarin dhagax baa nabiga caloosha ugu xidhay gaajo darteed walabisnaa waan nagaanay alaaata ayaamin saddex beri laa naduuqu aanna dhedhaminaynin dawaaqa wax la dhedhamiyo saddex beri baan baahnayno wax la dhedhamiyo aanna dhedhamini woy fatanaawala nabiyu sal alau alay wasalam almicwala nabigu sabaraddii buu qaatay fadaraba wuu ku dhuftay facaada saara wuxuu noqday kasiiban bacaad ahyale oo shumaya ow ahyama shumaya markuu dhagkaas nabigu ka siiyey bacaad iska shumaaya umuu noqday saa umbaa looga soo qufay wey rawahu lbukhaariy can ibni cabbaas waxa la yihi radi allahu canhum can nabi sal lay slam qaal nusurtu waxaa laygu gargaaray buu nabigu bisaba riixda saba la yidhaha wa uhlikad waa la halaagay caadun ree caadna bidabuur baa lagu halaagay riixda dabuur la yidhaha rawaahu sheekhaan can xudayfata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi laqad ra'aytuna waan is aragnay buu yihi xudayfe maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga anagoo la jirna leylata alaxzaab habeenkii axzaab buuri wa akhadadnaa waxaana qabatay buuri riixun shadiida dabayl aad u daran iyo waqurun qabow aad u daran dabayl baa dhabanaysa qabowna aad buu u jiraa faqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alaa rajulun war nin ma jiraa ya'tiinii noo keenaya bikhabari lqowmi qowmka khabarkooda nin baan u baahannahay qoomka intuu gaalada dhex galo kuwan is soo bahaystay intuu dhex galo bal khabarkooda noo soo ogaado ninkaasoo jacalahu llahu ilaahay uu yeelay maci maciga uu ka yeelay yowma alqiyaamati falam yujibhu uma ajiiba nabiga uma jawaabi minaa xagga anaga axadun qaalahaa halaaan saddex goor buu nabigu ku celiyey wanaxnu naskud annagoo aamusan wey dee cabsidii iyo qabowgii iyo gaajadii iyo dhibaatadii baa carrada ka badatay oo nin dhihi karo anaa kacay waa la waayay nin walba shib war yaa iiga soo warramaya qoomkii oo ilaahay macayga ka dhigaya qiyaamaha aniga ila jirayo saddex goor markuu nabigu dhawaaqay oo wax hadle la waayey uma qaala wuxuu yhi nabigu qum yaa xudayfa xudayfa u istaag marka arrintuu war yaa kacayo waa dhaaftay marka ay istaag buu yidhi faatinaa noo noo keeno bikhabari lqowmi qoomka nooga soo warran falamaa dacaanii nabigu mar hadduu iigu yeedhay biismii magacaygii lam ajid maana helin buu yihi buddan maaran idi dacaanii nabigu hadduu iigu yeedhay biismii magacaygii waay an aquuma inaan kacaddi lagama maarmayo markaas haddee daacada ilahi iyo daacada rasuulka waa lagama maarmaan de waa waajib soo ma mar hadduu kacay yidhi waan kacay buuri fa qumtu waan kacay qaala wuxuu yidhi xudayfe qaala wuxuu yidhi nabigu idhab tag fa'tinii bikhabari lqowmi qoomka khabarkooda iiga soo warran qolada walaa tadcarhum calaya wax fidna ah wax laga argagaxamo naxdinana haygu kicinin oo naxdintaa maxaa ka mid a adigoo keligaa intaad dagaal qaadon ood la dagaalantay in lagu dilo wey waan arrintaa aad bay ii dhibaysaay ay wax naxdina dhibaato haygu keenin falamaa wallaytu markaan jeestay min cindihi nabiga agtiisa markaan saa uga dhaqaaqay amarkii nabigu fulinayaae kaannamaa amshii waa anigoo socdo fii xamaamin meel kulul oo biyo kululaysa waa anigoo ku socdo wey xamaam xataa ataytum ilaa ayaga aan u tegey meel kulul unbaaba lay dhexgeliyay wuri waa karaamatan lahu mar hadduu amarka nabiga fulinayo waa karaamo meel kulul baa saa loo dhexgeliyey qabowgii iyo wixii maba leh xataa ataytum ilaa aan u tegey fa ra'aytu waxaan arkay abaa sufyaana ma arkay yaslii dahrow dhabarkiisa ku dhalaalinayo ku kulaalayo binaari dab abi sufyaan intuu qabogu ka batay dab intuu shitay saa dhabarka ugu dhigayo ayaan arkay buu yidhi fa wadactu sahman gamuun baan saaray fii kabidil qawsi qoonsadaan qaansadaan saa u saaray fa aradtu waxaan doonayn an armiyahu inaan dhabarka kaga dhufto yidhi wax muu arkay mugdi dabkuu kor fadhiyaay halkaa dhabarka inaan ku dhuftaan damcayo fadakartu waxaan xusuustay qowla nabiyi sal allau alay wasalam laa tadcarhum wax yani naxdina ha keenin walow ramaytu haddaan ku kani lahaa la asabtu waan asiibi lahaa walle marna laba gafeen buu yidhi laakiin hadalka nabiga un baan dhaafi waaye farajactu waan soo noqday wa ana amshi anigoo soconay oo weliba de riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay waa kuu leeyahay abu sufyaan baa hadle wuxuu yidhi nin kastaba ninka garabkiisa jooga ha ogaado hadal buu rabaa inuu jeedi markaasaa mananta mananta waa habeen baa lasiri buu marka aniga kii gacanta gacanta saa u qabto waxaan idhi wi mananta war adigu kee tahay ana fulan ibnu fulan markaasuu hadal soo jeeda wuxuu yidhi anigu waan tegayaaye ninkii meeshan joogayo ha joogo ay amarkaasuu bixiyey marka abu sufyaan waa cararayde wa ana anigu amshii waan soconayo wuri fii mitli alxamaami markaan soo noqday kulaylkii maa sidii ugu socdaa falamaa ataytu nabiga markaan u imid oo fa akhbartu aan u warramay bikhabari lqowmi qurirtu markaasaa qarqarkii laygu riday waa marka amarkii dhammaadaydi intuu arrin soo fuliyey soo maha markaa unbaa qabowgii laygu soo tuuray buui fa albasanii nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu igu daday buuhi min fadli cabaa'atin busto waayo kaanad calayhi nabigii uu huwanaa yusallii fiiha uu ku tukanayey ayuu dhinaca fiidda iga huwiyey bu dhinac iga huwiyey markaasaan iska seexday bu falam azal kama zuulin naa'iman inaan hurdo xataa asbaxtu ilaa aan waa berisay salaaddii baa caddaatay fa qaala wuxuu yihi nabigu qum kac buuhi yaa nawmaanu kan hurdada badanow war istaag buu yidhi uri salaadda tuko marka nabiga ay kiciyey markuu waagu bari dee waa nin xaloo dhan de- wareegaya oo gaalada soo dhex wareegaya o xaloo dhan maqnaaye waardiye ku maqnaaye iyo ilaalo ku maqnaaye dee